بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا سورة الأحزاب يا قصة نفسني aayadda afar iyo tobnaad ayuu darsigani ka bilaabanaya aayadihii ka hadlayay dagaalkii axzaab ama khandaq ayaan inoo dambeeyey oo aan ku dhex jirnay muslimiinta inay xaalad culus soo waajahday oo rabbi ka cabaray subxaana wa tacaala inay ahayd zilzaal iyo gilgilid oo laga cabiray inay indhihii iisheen iyo aragyaalkii quluubtii iyo wadnihiina uu soo gaadhay dhuunta xaaladaas ayaan soo marnay laynoo soo sheegay kadibna inay meeshaas soo baxeen munaafiqiin niman la magac baxay way jireen laakiin way caddaatay arrintoodii baa caddaatay munaafiqiintii qalbiga ka jiranaa ayaa waxay yidhaahdeen wixii naloo sheegahayay oo guul iyo lib baad helaysaan ah kada unbay ahayd waana la kadiyey reer madiinay gooni ula hadleenoo waxay yidhahdeen war meeshan meel la jooga maehe magaaladiini ku noqda koox munaafiqiinta ka midadana nabigay idan weydiisanayaan oo waxay leeyihiin guryahanagii waa bannaan yihiin oo halis bay ku jiraan rabbi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi ma bannaano halisna kuma jiraane carar bay doonayaan qolada munaafiqiinta ama marka laga hadlayay maalinkaas xaalkoodu fashilmay iyagii baa laga sii hadlaya rabbi wuxuu yidhi subxana wa tacaala walow dukilat haddii la geli lahaa magaalada madiina calayhim korkooda min aqtaarihaa magaalada jihooyinkeeda iyo dhinacyadeeda haddii laga soo geli lahaa huma kadibna su-iluu la weydiiyo alfitnata gaalnimo kufri la weydiiyo iyo inay gaaloobaan la aatow way la imaan lahaayeen haa fitnadaa way la imaan lahaayeen ama la'aatow hadhe la'aatow way siin lahaayeen haa fitnadaa iyadaa way siin lahaayeen oo way bixin lahaayeen wamaa talabathuu mana ayna nagaadeen bihaa fitnadaasi mayna la nagaadeenoo ama bihaa ay fiiha magaalada mayna ku nagaadeen ilaa yasiiran wax yar mooye walaqad kaanuu xaqiiqe waxay ahaayeen caahaduu kuwa la ballamay allaha alle min qablu horan laa yuwalluuna inayna jeedinaynin al adbaara dabooyinka wa kaana wuxuuna ahaaday cahdullaahi alle ballankiisu mas-uulan mid la weydiin buu ahaaday qul waxaa dhadaa nebi allow lan yanfacakum idin anfici maayo alfiraaru cararku in farartum haddaad carartaan min almowti dhimasho haddaad ka carartaan aw ilqatli ama dil laydin dilo haddaad ka carartaan dilidda haddaad ka carartaan wa idan markaa haddii aada carartaan laa tumatacuuna laydin raaxayn maayo ilaa qaliilan wax yar mooye qul waxaad dhahdaa man kuma wey daakan alladii kaasoo yacsimukum idin ilaalinayo min allahi xagga laydinka ilaalinayo in araada hadduu doono alla bikum idinka suu-an hadduu xumaan idinla doono yaa idinka celin kara aw amase araada hadduu doono bikum idinka raxmatan naxariis hadduu idinla doono yaa idin diidi kara walaa yajiduuna ma helayaan lahum iyaga min duuni illaahi alla kasako waliyan mid arrimahooda gacanta ku qabta walaa nasiiran iyo mid uhiiliya tona munaafiqiinta walow dukilat calayhim min aqtaariha sida mufasiriintu u badan yihiin waxa weeye dukilat damiirkeeda mustatirka ah wuxuu u noqonayaa magaalada madiina haddii magaaladan la soo geli lahaa korkoodana lagu imaan lahaa iyagoo magaalada jooga magaalada dhinacyaheedana laga soo geli lahaa kadibna la weydiisan lahaa fitno fitno la weydiin lahaa fitnada waxaa laga wadaa inay gaalnimo soo galaan oo markaa ay gaalada la soo saftaan oo ay nebigiiyo saxaabadiisa la dagaalamaan arrinkaa haddii la weydiinsan lahaa magaalada inta loogu soo galo way siin lahaayeen buu alla leeyahy subxana wa tacaala yacni dani kugu qabatay unbay idinla joogaan niman ama idinla dad ah ama idinla mabda'a ma aha laakiin danta unbaa ku kaliftay inay magaalada idinla deganaadaan kuwa kaley la jiraan saas daraaddeed haddii inta magaalada loo soo galo oo kuwan aada isla dagaalamaysaan ee gaaladii ugu yimaadaan magaalada ay yidhaahdaan warkaalaya gaalnimadiina muujista oo maxamed dagaal aynu la wada galno markaaba si deg degay u bixin lahaayeen jawaabta oo fitnadaasi la aatowhaa way siin lahaayeen wamaa talabasuu biha magaaladana mayna ku nagaadeen ilaa yasiiran wax yar mooye ama wamaa talabasuu biha fitnadaa iyadaa mayna la nagaadeen mayna sii hayeen ee durbo way siin lahaayeen inta yartay diyaargaroobayaan unbay joogi lahayen markaaba si deg deg ah bay qoladaa u raaci lahaayeenoo u gaaloobi lahaayeenoo fitnadaasi uga qayb qaadan lahaayeen saas way macanaha suuratu tawba ayaynu kusoo marnay allah subxaana wa tacaala inuu inoo sheegay hadday kari karaan intay idinka tagaan bay godad iyo meelo kaleyba geli lahaayeen dani kugu qabatay bay idiin dhex joogaan macnaha rabbi wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala horaan bay ballan u galeen ilaahay bay ballan la galeen subxana wa tacaala in aysan cararaynin oo dabada jeedinayn oo iyagoo soo jeeda inay wax ku dhaco nabargaadho oo hubka ku dhaco mooyaane inayna dhabarka jeedinaynin ballantaasay hadda ka hor ilaahay la galeen hadda waa munaafiq ou iska hadli munaafiq weeyaanoo boqol ballamood oo uusan waxba ka qabanin oo fulinaynin buu ku hadlaya intaan dhacdadani aysan imaanin oon laysa soo duldegin oo xaaladdu ayna khatar gelin ballan horaa jirtay oo ilaahay la galeen taasoo ah inaysan cararaynin haddii lays helo oo loo yimaado macnaha ballantii ilaahayna waa tu la weydiin saa la yskaga hadhi maayo war ilaahay baad ballan la gasheen inaydaan cararayninna ballantu waa ahayd markii nebi maxamed iyo saxaabadiisii la dul yimid maxaa keenay inaad idan dalabtaan oo hanala fasaxa dhahdaan ood carartaan oo buyuutuna cawratun inaad ka kacdaan maxay ku timid su-aashaasi waa imaan doontaa wey macnaha rabbi subxaana wa tacaala marka wuxuu leeyahy carar idin anfici maayo waxaad ku tidhahdaa nebi maxamedow carar aada cararteen idin anfici maayo haddaad ama dhimasho ka carartaan ama dil ka carartaan waxa ugu badaneed ka cararaysaan muxuu yahy waa in laydin dilo ama waa inaad dhimataanoo tii ilaahay bay idin timaado cararkaasi wax uu faa'iideynayo ma jiro idinla anfici maayo haddiiba ay dhacdana inuu idin anfaco cararkaasi aad ku fakataan waxa aad joogaysaane adduunyada waa muddo gaabanoo laydin raaxayn laa tumatacuuna ilaa qaliilan wax yar baa laydin raaxay kadibna adduunkan waad dhaafi doontaan maxaa idinka horreeyood u tegi doontaan way macna waxaad ku tidhahdaa baa layidhi nabiga sal lay slam yaa alle idinka ilaalinaya haddii uu xumaan idinla doono hadduuse naxariis idinla doono yaa naxariistiisa idiin diidi kara soo hawsha ilaahay ma maamulayo hadduu ilaahay lib iyo guul iyo awood idinla rabo ma cid baa idiin diidi karta boqol gaala hadday isa soo gaashaanbuursadaan oy isa soo urursadaan oy awooddoodadan isu keenaan ilaahayna lib iyo guul uu idinla doonayo ninna idinma diidi karayo haddiise rabbi uu idinla doonayo dhib oo wax idin xumeeyo laydinla rabo nin idinka hor istaagi karo wixii ilahay idinla raba ma jiro subxana wa tacaala marka saas weeye carar wax idin tari maayo dhuumasha wax idin tari mayso been iyo marmarsood waxba idin tari maayo go-aanku ilaahay buu ka go-aaye alla ku xidhmo subxaana wa tacaala oo alla naxariistiisa hadduu idin siiyana nina idinma diidi karo dhib ilaahay idinla maagayna carar iyo fakasho kuma fakan kartaane kuma baajin kartaane ilahay isku xidha baa laleeyahy macnaha markaa ilaahay tiisii ku timaado ma ay helayaan cid arrimahooda qabata oo wax ka qabata iyo cid u heelisatona walow dukhilat haddii la galo magaaladii madiina haddii la galo calayhim korkooda ayagoo dhex jooga haddii dushooda la yimaado lasoo galo min aqtaariha jihooyinkeeda iyo dhinacyadeedana laga soo galo oo kuwa fitno wata oo gaalihii ay soo galaan uma kadibna su-iluu la weydiiyo kuwan munaafiqiinta ah alfitnata fitno la weydiiyo la yidhaahdo fitnada soo gala gaalnimow gaalnimo iyo nebiga inay ka saftaan oy la dagaalamaan taa haddii la weydiiyo la aatow way siinayaan haa fitnadii way siinayaan way bixinayaanoo way dhiibi way ogolaanayaan way macnaha wamaa talabasuu mana nagaanayaan bihaa fitnadii ilaa yasiiran wax yar mooye ama wamaa talabasuu ma nagaanayaan bihaa magaaladii ku nagaan mooyaan in nagaan maayaan ilaa yasiiran wax yar mooye wax yaroy diyaargaroobayaan oy tabaabushaysanayaan mooye in kale ka joogi maayaane markaba way bixinayaan oo way dhaqaaqayaan way macnaha hawshii bay gelayaan walaqad kaanuu xaqiiqe waxay ahaayeen caahaduu kuwa la ballamay allaha alle min qablu horaan ballan horaa jirtay oo ilaahay la galay subxana wa tacala intaysan arrintan imaanin laa yuwalluuna inay laa yuwalluuna ma jeedinayaan ballantu waata laa yuwalluuna inayna jeedinaynin aladbaara dabooyinka inaysan jeedinayn inayna dhabarka dhiibaynin oyna cararaynin iyo ballan ku galeen wa kaana wuxuuna ahaa cahdullahi ilaahay ballankiisu wuxuu ahaaday mas-uulan mid la weydiiyo mid laysweydiiyo oon layskaga hadhayn wey qul waxaa dhadaa nebi maxamedow lan yanfacakum idin anfici maayo alfiraaru cararku idin anfici maayo in farartum haddaad carartaan min almowti dhimashada aw ilqatli ama dilka aad ka carartaan dhimasho iyo dil miyaa laga fakan karaa yani waxa weye waatii ayaddani soo marnay walaw kuntum fii buruujin mushayada xataa haddii aad intaad saro dheer dheer dhisataan aada dhex gashaan yani waxa weeye mawdku waa kii idin yimaado saas suuratu ali cimraan baan sidoo kale kusoo marnay munaafiqiintu markii ay yidhaahdeen hadday annaga nala joogi lahayn lama laayeen rabbi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi oo qur-aanka ku sheegay ilaa wa ilaaba ruuxuu ku talagalay in la dilo alla ku talagalay meeshii dhacaankiisu yaallay kii yimaado wey marka faka carar iyo dhuudhuumasho iyo ku anfici mayso adiga ilahay intaas ku xidho subxaana wa tacaala hawshaa ilahay ka shaqe maalintii lagugu talagalayna dhimashadaadu ka hormari mayso dil haddii lagugu talagalayna ma baajin kartid laakiin waxaa qiimo ku fadhiya mabda'a aad ku dhimatay iyo qaabkaad u dhimatay baa qiimo ku fadhiya marka taas ihtimaamka saaro xoogga saara la leeyahy wa idan markaa idan markaadu waxay u noqonaysaa yacni firaarku hadduu idin anfaco wa idan markaa haddiiba firaarka iyo carabku idin anfaco oo aad saa ku fakataan laa tumatacuuna laydin raaxayn maayo ilaa qaliilan wax yar mooye xataa haddaad geeri iyo ka baaqsataan waxaad adduunyada joogaysaan isoo wax yarun maaha waa wax yaroo raaxo qiimo badan lahayn wey macnaha qul waxaa dhada nebi maxamedow man ka wey waa kuma daakan alladii kaasoo yacsimukum idin ilaalinaya min allahi alla xaggiisa idinka ilaalinaya in araada hadduu doono alla bikum idinka suu-an wax idin xumeeya wax idin xumeeya oo maqaadiirtiisa ah hadduu idinla doono ow amase araada uu doono bikum idinka raxmatan naxariis hadduu doonana yaa naxariistiisa idin diidi kara wey walaa yajiduuna ma helayaan lahum iyaga min duuni illahi alla kasako waliyan mid arrimahooda gacanta ku qabta oo tawaliya walaa nasiiran iyo mid huliyatoona qad yaclamu llah iyagii baa weli lasii wadaa munaafiqiinta arrintoodii baa laga sii hadlaya qad yaclamu allahu xaqiiqi alla wuxuu og yahay almucawiqiina kuwa wax hakinaya kuwa dadka hakinaya oo minkum idinka idinka mid munaafiqiintii iyo walqaa'iliina kuwa odhanaya liikhwaanihim walaaladood ku odhanaya halumma kaalaya ilaynaa xagga naga u kaalaya oo walaa ya'tuuna aan tegaynin alba'sa dagaalka aan tegaynin ilaa qaliilan wax yar mooye ashixatan xaal ay yihiin kuwii bakhaylaya calaykum korkiina korkiinay ka bakhaylayaanoo wanaagay idinkala bakhaylayaan fa idaa goortii jaa-a uu yimaado alkhawfu cabsidu markay timaado ra'aytahum waad arkaysaa yanduruuna ayagoo fiirinaya ilayka adiga xaggaaga iyagoo kusoo fiirinaya taduuru xaalo ay wareegayso acyunuhum indhahoodu iyagoo ay wareegayaan kaladii sidii kii oo kale yuqshaa la daboolay calayhi korkiisa min almowti geeri darteed fa idaa goortii dahaba uu tago alkhawfu cabsidu markay tagto salaquukum way idin feenanayaan ama way idin diiranayaan bialsinatin carabyo ayay idinku diiranayaan alsinadaasoo xidaadin bir ah af badan ashixatan iyagoo ah xaalo ay yihiin kuwii bakhaylaya ashixatan xaalo ay yihiin kuwo bakhaylo ah cala alkhayri khayrka korkiisa bakhaylo ku ah ulaa'ika kuwaasi lam yu'minuu maynan rumaynin oo fa axbata allahu allaa buriyey acmaalahum camalyaalkoodiibuu alla baabi'iyo buriyey wa kaana wuxuuna ahaaday daalika arrinkaasi cala allahi alla korkiisa yasiiran midkii u fudud buu ahaaday rabbi inuu la socdo arrinkooda oo iyagu hadday isqariyiyo leeyihiin ayna qarsoomaynin baa loo sheegay rabbi wuxuu leeyahay xaqiiqiye alla waa og yahay almucawiqiin mucawiqa waxaa laga keenay min cawiqa tacwiiqan tacwiiqa waxaa la yidhahdaa shayga markii aada hakiso oo intaad is hortaagto aada qasadkiisiiyo meeshuu u socday ka hakiso oo ka celiso ayaa ayaa la yidhaahdaa tacwiiqa la dhaha macnaha waxaa laga wadaa alla wuxuu og yahay kuwa hakinaya dadka oo dadkii dagaalka aadi lahaabay hakinayaan war meeshan iskaga joog wile yaa ahla yasriba laa muqaama lakum farjicuu war meesha iskaga taga dadkii dagaalami lahaabay hakinayaan ooy tashwiish ku furayaan oo waxay leeyihin war meesha waa laisku baabi'inaya oo waxay leeyihiin war meeshan iskaga taga oo boqol beenood iyo boqol dacaydood bay ku furayaan si ay dadku uga hakadaan dagaalka iyo jihaadka uga hakadaan kuwa sidaas samaynaya alla waa la socdaa subxana wa tacala bal khubsigooda iyo xumaantooda fiir ayagu xoolahoodii iyo naftoodii waa tegi waayeen waa baqeen intaa mayna ku gaabsanine waxay noqdeen cudur dadkii wanaaggii iyo khayrkii ka hakiya iyo jihaadka waxaa kaloo alla subxaana wa tacaala uu leeyahay waxaan kaloo uu og yahay kuwa odhanayo walaaladood ku odhanaya walaaladood ama xagga nasabka iyo dhalashada laga wada ama xagga mabdaa oo munaafiqnimada ah kuwa walaaladooda waxay ku odhanayaan kaalayo xagga naga u kaalaya halumma ilayna xagga naga u kaalaya yacni kaalaya oo anaguba waan iska joognaayo xoolaha nagaan iska dhaqanaynaayo wakaa hooskaas iyo beertaa baxday midhahaasaan iska hoos deganay war kaalaya noolaada maxaa idin dhibahayo kadeedkan iyo furuntan iyo dhaawaca iyo ilmihii agoontoobe iyo sudaantiiyo carmal noqotoo la dhaxla iyo la guursaday war dhibka maxaa idin gelinay halumma ilayna war annaga noo kaale kaaleya sidanadan isaga noolaada oo magaalooyinkiin iyo dhulkiina iska jooga saasay odhanayaan walaa ya'tuuna alba'sa ilaa qaliilan markay warkaa wadaan dagaalka ma imaanayaan iyo goobtiisa ilaa wax yar mooye ilaa qaliilan marmaray isqarinayaan maray dan kala wataan ama isqarinayaan oo yaydaan fadeexoobin leeyihiin ama ay is leeyihiin wallahi meesha maanta hunguri baa yaalla ciidanka gaaladaa yar oo markaas waxa wey ciidanka nebigu sal alay waslam muslimiintaa badan xoolana meesha waa la rajaynhayaa hunguri baa yaalla meeshaasoo kaleeto ilaa qaliil mararkaasoo kale waa la arki markii hunguri iyo meesha la filayo meesha waa tegaya ciidanku markuu yaryahoyna baqayn waa tegaya laakiin xaaladdu markay cuslaato faryaro bidix bay ka baxayaan ilaa qaliila wax yar saas way macnaha ashixatan calaykum rabbi subxana wa tacala waa bakhaylo waa bakhaylo dushiinay bakhaylo ku yihiin waxaa laga wadaa wax alla wixii manfacadiinna iyo dantiinna ku jirto waa idinkala bakhaylaya kalgacaylkii turiddii haniimadii inaad raysaan ood guulaysataan yacni inaad awood yeelataan waxaasoo dhan waa idinkala bakaylayo khayr idinlama rabaan in tamsaskum xasanatun tasukum in tamsaskum xasanatun tasu'hum wain tusibkum sayi'atun yafraxuu biha saas wax wanaagoy idinla doonayaan ma jira way idinkagala bakaylayaan hadday hayn lahaayeen nasrigiiyo guushayo libta mama ayna idin siiyeenba marka dushiina bakaylay ku yihiinoo wax wanaag iyo khayra idinlama rabaan taasi waa mid oo waa niman xataa hadday idiin heli karaan aan idin siiyeenba saas yacni khubsigi iyo xumaantu meeshay ka gaadhsiin baa lainoo sheegay cabsidu markay timaado oo ciidamo fara badan meesha yimaadaan oo ciidanka gaaladu badan yahay oo xoog badan yahay waxaad arkaysaa iyagoo ku fiirinay oo indhahoodu wareegayaan taduuru acyunuhum indhahaa wareegaysanay indhuhu kaga mirig mirigsiinaya nin cabsanaya waad garan baqdinta ku jirtaay indhuhu kol halkaasi ku dhacaya kol halkaasi ku dhacaya waxaad moodaa xaalkooda marka isagaa nin la miyir daboolay oo geeri intay ku timid geeri ay dabooshay baad moodaa kaaladii yukshaa calayhi min almowti geeri iyo dhimasho darteed nin la daboolay oo sakaraatulmowtkii ku yimid indhihiisu see wey waa wareegaya waa mirig mirigley fasac iyo cabsi iyo argagax iyo sugnaansho la-aan baa ka muuqata inay dhimanayaan baad moodaa inay dhimanayaan baad moodaayo indhahoodu say u wareegihayaan sidii nin dhimanayoo kalead moodaa bu rabbi ilahi subxana wa tacaala waa markaasi waa goormo waa markay cabsidu taagantah oo la yidhahdo ciidamaha magaalada yimi oo waa waa laisu yimi oo khatar baa lagu jiraa cabsidii markay tagto oo cabsidii baxdo ama cadowgii baa laga reeyo wuu cararay ama ilaahay baa subxaana wa tacala masaa'ibay wax kusii daaya way tageen nabad marka lagu jiro waxuu rabbilahi subxana wa tacaala salaquukum bialsinatin xidaad salaquukum waxay galka idinkaga siibayaan oo idinku diiranayaan carabiyo sida birta oo kala carabiyo bir ah oo af badan maxaa laga wadaa waxay idinkuyani waxay ku hadlayaan carab yacni fasaaxadiisa iyo afminshaarnimada iyo siday u hadlayaan iyo siday wax idinka sheegayaan iyo siday isu ammaanahayaan carabkoodu waxaad moodaa sidii mindi af badan oo neefka adhiga haragga marka laga siibayo degdega uga siibto oo kaleeto mindi noocaasoo kalead moodaa afkooda shalayta ninkii baqaya indhaha kaga mirig mirigsiinahaya maba ahaba maanta waa faantamaya anaa kaa sameeyey halkaasaan ka dhacay halkaasaan ka dagaalanay funayaa tihiin maxaad qaban kartaan kanaan ahayn nabadda ilaa nin walba waa geesi khaasatan munaafiqu xilligii nabad lagu jiro ninka geesisan ma jiro saas xaaladdu markay xaqiiqiwdo oo dhabta ay noqotona fulay weyo ninka fulaysani ma u jiro marka xilliga nabaddana waa geesiyaal ammaan iyo faan loo fadhin maayo xaaladii dagaal yimaado cabsi timaadana indhahay kaga mirig mirisina inay dhimanayaan baabad moodaysaa nimanka fulaynimo iyo been iyo khayr darni baa ku idil wax alla wixii sifo xun oo dhan ayaa munaafiqiinta ku idil macnaha saas weya ashixatan cala alkhayri buu rabbi subxana wa tacaala khayr oo dhan bay bakhayle ka yihiin khayr oo dhan korkiisa bakhaylay ka yihiinoo wax khayraba ma leh qalbigooda khayr kuma jiro afka khayr kama sheegaan adinka khayr kalama yimaadaan idinka khayr idinma gudbiyaan wax khayr a meel ay ku fiican yihiin maba jirtaba macnaha ahbatu khalqi illahi wey ilaahay subxaana wa tacala intuu abuuray bay ugu xun yihiin kuwaa kaasoo horjeeday gaalnimada cabaystay ee dagaalamayaa dhaamo saas daraaddeed baa rabbi wuxuu yihi ina almunaafiqiina fi darki lsfali min annaar naarta daraga ugu hooseeya in la geeyo ayay muteen dad ma aha wax shaksiyad iyo dadna ma aha adiga hadday dadnimo kugu jirtana haddaad iimaan leedahayn iimaankaaga bannaanka dhigo haddaadan iimaan lahaynna mabda aad rumaysan tahay daacad u noqoo dadnimadiisa muujiso halkaa kasoo jeeso laakiin waxa labalabca mudabdabiina bayna dalika laa ilaa haulaai walaa ilaa haulaa ridan maalinba aiga u ordaysa maalina aigaa ku ordaysa qiimo male wax qiimaa mali haddaad uun maalinba meeshii dherigu ka shidan yahay un maalinba dherigu meeshuu ka bisil yahay aad u orod oo maalin aada muslim iska dhigto maalintii xagga gaalada dherigu markuu ka shiday awoodoodii iyo dawladoodii iyo dhaqaalahoodii agga markuu jida xagga u orado iska dhaaf diin iyo mabdae xataa dadnimaadan lahayn xataa dadnimaadan kugu jirin maanaa saas ayib taasaa marka laynoo sheegay rabbi subxaana wa tacala wuxuu leeyahy kuwaasi kuwa rumeeyey ma ah iimaan dhaba markii horaba lamayna imaan camalkoodii ay la yimaadeen oo khayrka u muuqdayna ilaahay waa baabi'iyey maxaa yeele camalku iimaan buu ku asaxaa oo yani arkaantiisa asaasigaa ka mid arrinkaasina inuu camalkooda hoobto oo la baabi'iyana alla korkiisa waa u fududahay qad yaclamu allahu xaqiiqi alla wuxuu ogyahay almucawiqiina kuwa wax hakiya kuwa dadka hakinaya oo minkum idinka idinka mida dagaalka ka hor istaagaya oo ka hakinaya waalqaa'iliina iyo kuwa odhanaya liikhwaanihim walaaladood ku odhanaya halumma kaalaya ilaynaa xagganaga u kaalaya war kaalaya iska raaxaystoo iska noolaada walaa ya'tuuna ma tagaan alba'sa dagaalka ma tagaan ilaa qaliilan wax yar mooye oo markaa dan ay leeyihiin ay doonayaan inay ka gaadhaan ee dagaal ayna u jeedin ashixatan kuwii bakayla awey calaykum korkiina khayr oo dhan bay idinkagala bakaylaan fa idaa goortii jaa'a uu yimaado alkhawfu cabsidu markay timaado oo sababtii cabsidu timaadaa laga wadaa ra'aytahum waad arkaysaa yanduruuna ayagoo fiirinaya ilayka xaggaaga taduuru ayagooy wareegayso acyunuhum indhahoodu ay wareegayaan oy mirig mirig leeyihiin oo kolba meel ku dhacayaan oo meel ku sugnaan laayihiin kaaladii kii oo kale yuqshaa la daboolay calayhi korkiisa min almawti geerida daraaddeed dhimasho daraaddeed ayaa la daboolay oo sakaraatulmowtkii baa ku yimid kaasoo kale aad moodaa macnaha fa idaa goortii dahaba uu tago alkhawfu cabsidu markay tagto salaquukum way idin feentaan salqiga waxaa la yidhahda neefka marka ama lafta hilibka laga feento ama ma ahee neefka marka haragga laga siibo ayaa la yidhahdaa marka waxa weeye way idin diirtaan oo haragay idinka siibaan bialsinatin carabyo ayay idinku feentaan oo haragga idinkaga siibaan xidaadin oo macnaha waxa weye bir ah yani adag oo af leh yani maxaa macnaha waxaa laga wadaa dacaayad dacaayad haragga kaa siibay macnaha waxaa laga wadaa dacaayad iyo aflagaado iyo yani faan ay isfaanaan iyo idinkoy fulinimo idinku sheegaan iyo wahaakada salaquukum way idin diirani bialsinatin bay idinku diiranayaan xidaadin oo bir ahoo af badan ashixatan iyagoo ah ashixatan xaalay bakhayle yihiin cala alkhayri khayrka korkiisa ay bakhayle ku yihiin oo khayr oo dhan ayay macnaha waxa weeye ka qaawan yihiin oo ka maran yihiin ulaaika kuwaasi lam yuminuu mayna rumaynin iimaan xaqiiqiya wey faaxbata allahu alla ayaa buriyey acmaalhum camalyaalkoodii alla wuu buriyo wuu baabi'iyey ilan iimaankii baa ka maqanay wa kaana wuxuuna ahdee dalika arrinka oo camalkooda in la buriyaa cala allahi alla korkiisa yasiiran midkii u fudud buu ahaaday yaxsabuuna waxay malaynayaan alaxzaaba isbahaysatadii lam yadhabuu inaysan teginba gashaanbuurtii inaysan weliba meeshii joogtay moodayaan wain yaati hadday yimaada alaxzaabu isbahaysatadii iyo gaashaanbuurtii hadday timaado ciidamadii wey mar labaad hadday soo noqdaanna yawadduu waxay jeclaanayaan low annahum iyagu baaduu inay baadiyeystaan fil acraabi dadka baadiyaha degan dhexdood yas'aluuna xaale ay weydiinayaan can ambaa'ikum wararkiina ay weydiinayaan walow kaanuu hadday ahaan lahaayeen fiikum dhexdiinna maa qaataluu mayna dagaalameen ilaa qaliilan wax yar mooye bal nimankan ilahi subxana wa tacala suu u dabagalay fiiri waa sinfi aada xoog waa sinfiga maanta muslimiintu ay ka kicilaayeen waxa loo hinqan la-yaho loo kicilaya ma aha gaalo iyo awoodeedi iyo teknolojiyadeedi iyo militarigeediiyo ma aha iyo dhaqaalaheeda muslimiintu waxay madaxa la qaadi laayeen waa munaafiqiinta munaafiqiinta waa munaafiqiinta gaaladan la shaqaynaya wejiga kaleetana yani waxa weye muslimka u ega masaajidka ku jira waa jaajuus masaajidkiibu ku jira gaaladuu la shaqeeya masaajidkiibu ku jira islaam buu sheeganaya madaxnimuu sheeganaya ugaasnimuu sheeganaya gaaladii buu la socdaa kaa wey qoladaa wey qoladay muslimiintu ka kicilaa maanta maalin qoladaasi maadaama ay halistaa leeyihiin waa in aada loo dabagalo oo loo sheego muslimiinta khatartooda iyo dhibkooda iyo tilmaamahooda iyo ceebtooda iyo xumaantooda la cadday wey macnaha saas weeyaan rabbi wuxuu leehi subxaana wa tacaala gaashaanbuurtii waxay moodayaan inaysan weli teginba ciidamadiisa soo bahaystay meesha yimid waa kaan soo sheegnay dabaylaa ilaahay ku kiciyay subxana wa tacala kala carare waa qaxeen ciidamadiioo tegey oo warkoodii la keenay oo la yidhi qadafaanna carartay qurayshina carartay nimankii kaleeto yahuuddaana carare meeshii waa xaaxla cidlo wey ayay weli iyagu waxay la tahay war nimankiisay ku tegi karaan miyay dhici kartaa wixii isa soo bahaystay iyagoon magaaladii qabsanin oo maxamed wax ka dilin oo aan ujeedadooda gaadha miyay tegi karaan alelahi maya ma tegin waa war beenoo laynoo sheegaay yaxsabuuna alaxzaaba lam yadhabuu fulinimada firfiri weli waxay leeyihin hornimankii waa ina dul joogaan waa baqaya rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala haddii gaashaanbuurtaasi mar labaad ay soo noqotona waxayba jeclan lahaayeen intay magaalada ka guuraan inay baadiyaha degaan magaalada dhanba ka carra waa magaaladii intaa ay kusoo tarmeen oo kusoo weynaadeen oo xoolaha ku yeesheen oo guryaha ku leeyihiin maxay uga cararayaan waa geeri ka car oo markaa ay idin warwaraystaan oo meelahaas ay markay baadiyaha joogaan dadka magaalada ka yimaadeen ay dhahaan bal warrama magaaladii maxaa ka dhacay ha maxamed iyo arrintiisi maxay ugu dambaysay yaa reeyey labadii qole ishelay meelaha inay warkiina ka helhelaan bay doonahayaan bu rabbi subxana wa tacala laakiin xataa waxaa dhibaysa meesha dagaalku ka socdo xataa inay ka agdhawaadaan goob joog xataa ma noqon karaan war ha dagaalamina bal magaalada iska deganaada maya baadiyahaasay u cararaya meelahaasay rabaa inay warka ka dhegadhegeeyaan bas bal ilahay baan kugu dhaariya fiiri dadkaas dad noocaasoo fara badan baa jira marka dad noocaasoo badan tilmaamahaasay leeyihiin tilmaantooda ugu muhiimsan waa been iyo jubni been iyo fulinimo labadaasay leeyihin maana saas weyaan yaxsabuuna waxay malaynayaan alaxzaaba gaashaanbuurtii lam yadhabuu inaysan tegin oy weli joogaan wain ya'ti hadday yimaadaan alaxzaabu gaashaanbuurtii mar labaad hadday soo noqdaan ciise ciidamadiisa soo urursadayna yawadduu waxay jeclaanayaan munaafiqiintu low annahum ayagu baaduu inay baadiyeystaan fil acraabi dadka baadiyaha degan dhexdooda alacraab waxaa la yidhahdaa waa dadka reer baadiyaha dadkaa dhexdooda inay baadiyeystaan oo baadiyaha degaan ayay jeclaan lahayn yas'aluuna iyagoo weydiinaya can ambaa'ikum wararkiina weydiinaya dadka oo idin warsanaya bal maxaa jira maxaa dhacay wax waa meelahaasay rabeen inay kala socdaan walow kaanuu hadday ahaan lahaayeen fiikum dhexdiinna oy magaalada idinla joogi lahaayeenna maa qaataluu mayna dagaalameen ilaa qaliilan wax yar mooye fulaynimadooda daraaddeed maba dagaalami karaanba macnaa saas inay cararaan xataa hadday goobta joogaanna dagaalami maayaan bu rabbilahi subxana wa tacaala wax yar oo hunguri iyo dano un ay u socdaan mooye macna laqad kana lakum fi rasuuli illahi uswatun xasanatu liman kana yarju allaha walyawma alaakhira wadakara allaha kaiira qoladaasi marka waa qolo bulshada muslimka iyo mujtamaca ku dhex jirta xilli walbana laga dheeca maana laqad kaana waxa ahaaday xaqiiqiyan lakum idinka waxaa idin ahaaday fii rasuuli illahi rasuulka ilahay dhexdiisa uswatun kudayasho xasanatun oo wanaagsan liman cid bay u ahaatay kaana ahaaday yarjuu mid rajaynaya allaha alle iyo walyawma maalinka alaakhira ee dambe oo wadakara allaha alla xusay kaiiran in badan walamaa goortii ra'aa ay arkeen almu'minuuna mu'miniintii markay arkeen alaxzaaba isbahaysatadii markay arkeen kashaanbuurtii qaaluu waxay yidhaahdeen haadaa kani maa shaygii wey wacadanaa uu noo yaboohay allaahu alle iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa wa sadaqa run buu sheegay allahu alle wa rasuuluhu rasuulkiisiina run buu sheegay wamaa zaadahu uma kordhinin isbahaysigaa iyo isasoo uruursigaasi ilaa iimaanan iimaan mooye wax kale uma kordhinin wa tasliiman iyo dhiibid talada ilaahay ay u dhiibaan subxaana wa tacaala saas way macnaa labadaa waxaanayn uma kordhinin waxaa la yidhi nimankan baqahaya ee jaraynaya ee naftu hayso mu'miniintii iyo kuwan fulayada ahee munaafiqiintaaba waxaa la leeyahay waxaa rasuulka ilaahay dhexdiisa idinku sugan kudayasho wanaagsan ku dayasho wanaagsan war nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh xaaladdu markay xumaato halkaasoo kale marayso bal fiiriya muxuu samaynaya dhaqankiisa u fiirsada godkiibaa la qodayaa waxbuu ka qodayaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh bal markii xaaladdu adkaato isagay ku cararaya isagay ku cararaya godkii iyagoo qodayaa waxaa kusoo baxday dhagax sallaxa oo aada u adag oy mari waayeen markaasuu nebigu yimi sal alay wasalam faaskii baashii gadhweyntii lgu lagu qoday godka ayuu ku dhuftay nebigu sal lay wasalam markaasaa waxaa ka kacay qaac baa ka kacay markaasaa nebigu wuxuu yihi sal lay slam allahu akbar uctiitu mafaatiixa shaam buu nebi yuri sal lay slam shaam kaydadkeedii baa laysiiyey buuri waxaan arkaa buui guryaheedii baan arkaa buui waa dowladdii furs oo dowladdii ruom mar labaad buu nebigu ku celiyey dab baa ka kacay markaasaa nebigu wuxuu yihi sal ly waslam allahu akbar waxaa laysiiyey buui kaydadkii furs guryaheediibaa ii muuqda buu nebigu yui salawatu rabbi waslamu caleyh marka meeshii ay mari waayaan rasuulkay ugu yeedhayaan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa ka habeen habeenada ka mid a qayla soo yeedhay magaalada madiina nebigu sal lay wasalam faras fardihiisa faras buu intuu fuulay oo kooraystay ayuu meeshii qayladu ka timid bisagoo keligiisa aadhay keligii isagoo ah oon waardi lahayn oon cidda la socon haddii la orday oo raggii intay tabaabashaysanayeen yani fardihii la qaatay oo meeshii lagu orday nebigii oo meeshii intuu soo fiiriyey ka soo gadoomay ayaa ka hor yimid dadkii oo socda markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam lan turaacuu lan turaacuu iska dega wax dhibo ma jirtiin waa ninka la raadinayo ee gaalo number one ka ah raggay raadinayso haddana maca dalika isagoon cidna wadanin buu meeshii aadaya salawatu rabbi waslamu caleyh maalintii xunayn oo kaleeto markay saxaabada inta laga ilhelay yani wax weeyaan ay la dhaqaaqay oo la cararay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh baqashiisii uu saarnayd intuu uu saarnaa intuu eriyey buu gaaladiiyo soo yaacaysa ka hortegay oo weliba uusan isqarinin oo uu yidhi maaragtay yani waxa weye ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib buu nebi uri sal lay slam nebigii aniga wey ina cabdilmualibna waa aniga buu nebi uri salawatu rabbi waslamu caleyh fiirsad yani adeerkii ayaa faraska ay diyaabaqashahayo yani kooraheeda celinay xakamuhu hayaayo amay gaalada la dhex gashaa buu leeyay nabiguna waa kusii ordaya salawatu rabbi waslamu caleyh marka laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana rasuul ilaahay ku daydo oo goobahaasoo kaleeto dhaqanka nebiga fiiriya salawatu rabbi waslamu caleyh maxaad u cararaysaan maxaad u baqaysaan maxaad u cabsanaysaan maad rasuulka ilaahay fiirisaan iyo dhaqankiisao suu yeelaya aada yeeshaan axsaabtan iyo isbahaysatadan iyo waxaan soo kordhay nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi in yarna qalbigiisa cabsi ma gelinin tabaabushadiisa iyo diyaargarowgiisa iyo afcaashiisa iyo dhaqankiisana waxba kama bedelin salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka isaga ku daydaa laleeyahay ciddii ilaahay iyo maalinta aakharo rumaysan allana in badan xusaysa ayaa dayashadaa iska leh ha, xuska ilaahay mar walba waa loo baahanya iimaan dhab a ruuxii leh xuska ilaahayna badinayo xuska ilaahay yaa badiya waa mu'miniinta dhabta ah. amaa munaafiqiintu maya walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila way iyaga warkooda in badan ilaahay ma xusaan laakiin dadka ilaahay in badan xusa iimaankuna dhabta ka yahay nebi maxamed bay fiirsadaan salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxay fiirsadaan dhaqankiisa waxay fiirsadaan geesinimadiisa waxay ka fiirsadaan xishoodka waxay ka fiirsadaan dadnimada waxay ka fiirsadaan sunnadiisii cibaadaadka caqaa'ida sulukiyaadka kulli dhaqankii nebi maxamed bay ku daydaan oo meesha nebiga mawqifkiisii muxuu ahaa ayay isweydiiyaan sidaasaa dadka ahlul-iimaanka lagu yaqaanaa geesinimada nebi maxamed baa laga dhaxlay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh dadkiisuna waasa dadkii rumaysnaayee raacsanaa xaalkoodu muxuu aha isaga markay munaafiqiintu saa noqdeen mu'miniintii dhabtaasay noqdeen mu'miniintii iyagii markay gaashaan buurtan iyo ciidamana isa soo urursaday ay arkeen waxay yidhaahdeen tani waa tii alla noo yaboohay rasuulkiisuna noo yaboohay arrintii hore naloogu sheegay wey oo yaboohaasi muxuu ah yaboohaasi wuxuu ahaa waxaa loo sheegay in la imtixaani doono xaaladana halis la gelin doono markii imtixaankaasu dhaco kadibna guul iyo nasri inuu ka dambayn doono saasaa warkaasay hayeeno allana u sheegay rasuulkiisuna u sheegay salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo waa kaan soo marnay suurat lbaqara am xasibtum an tadkhuluu ljannata walama ya'tikum mathalu aladiina khaluu min qablikum masathum lba'saau waaldaraau wazulziluu xata yaquula alrasuulu waladiina aamanuu macahu mata nasru llah alaa ina nasr allahi qariib warkaasay hayeen ilaahay baa noo sheegay inaa xaaladan imaan doonto rasuulkiisaa noo sheegay laakiin inuu guul iyo nasri ka dambayn doonana waan haynaa saasay yidhahdeen waxay u kordhisay uun allah iyo rasuulkiisu run bay noo sheegeen marka loo sheegayo laleeyahay xaalad cidhiidhiyaad geli doontaan weli mayna gelin xaaladii loo sii sheegay markay galeen soo run ma warkii lagu sheego xaqiiqoobay wey kadibna iimaan iyo arrintii oo ilaahay u daayaan oy u hoggaansamaan unbay u siyaadisay soo kaaf iyo kala dheri maaha ninna iimaan buu siyaadsaday iyo ilaahay uu isu dhiibo iyo geesinimo iyo kalsooni uu ku kalsoonaado libta iyo inuu isagu yeelan doono nasriga inuu ilahay siin doono subxana wa tacala ninna mustaqbal qurux badan baa u muuqda guul baa u muuqata in arrintani laga bixi doona u muuqata ninna dagaalba intuusan bilaabanin buuba jabayba waa isdhiibay ma labadaa nin baa isku meel tegay saas macana marka dadka mu'miniinta waxaa la doonayaa oo duruusta laynagu baraya ay tahay nas cidhiidhiga asxaabu rasuulilaahi iyo rasuul allihii asxaabtiisa la geliyey waa sunno ilaahay oo kawniyo way soo noqnoqonoo waa la geli wejigu haba kala gedisnaado asbaabtu hala gedisano wakhtigu ha kala gedisnaado laakiin cidhiidhigaa nebi maxamed iyo asxaabtiisii looga bi'i waayoo la geliyey annagana waa layna gelin kuwa inaga horreeyena waa la geliyey kuwa inaga dambeeyena waa la gelin doonaa laakiin waa in markii xaaladan oo kale ay timaado aynu noqonno kuwii iimaanka iyo tasliimka siyaadsaday munaafiqiin cararaba inaan la noqon ila waa la istijaabinaya waa la iska salgaadhaya macnaha saas laqad kaana xaqiiqe waxaa ahaaday lakum idinka fii rasuulillahi rasuulka ilahi dhexdiisa waxaa ah idiin ahaaday uswatun ku dayasho sabirkiisa iyo siduu ilahay farajkiisa u sugaye geesinimada iyo kalsoonida alla subxana wa tacala uswadaasoo xasanatun wanaagsan liman cid bay u ahaatay kaana ahaaday yarjuu mid rajaynaya allaha alle iyo walyawma alaakhira maalinta aakhira oo wadakara allaha alla xusay kaiiran in badan walamaa goortii ra-a ay arkeen almu'minuuna mu'miniintii alaxzaaba gaashaanbuurtii iyo gaaladii is soo bahaysatay markay arkeen qaaluu waxay yidhaahdeen haada kani maa kii weeye wacadanaa uu noo yaboohay allahu alle iyo warasuuluhu rasuulkiisu oo innala imtixaani ah kadibna guushana la siin doonaa wa sadaqa allahu allana run buu sheegay wa rasuuluhu iyo rasuulkiisii run bay sheegeen oo waxay noo sheegeen maanta waaba maantaaban dhex joognay oo xaqiiqay noqotay wamaa zaadahum uma siyaadinin dhacdadaasi ilaa iimaanan iimaan mooye iimaankoodii baa siyaaday shalay waana ujeeddada ilahay kaliya yacni qasadka laga leeyahay baa waxay tahay dhacdooyinka noocan ah kuwa safka ku jiray oo islaamnimo sheeganayeyna in bannaanka loo soo saaro ceebtooda bannaanka loo soo dhigo oo safka laga dhexbiciyo kuwii ilaahay uu doortayna in iimaankoodii la siyaadiyo darajada loo kordhiyo shalay meeshay joogeen laga saramariyo sabirkooda iyo adkaysigooda iyo geesinimadooda iyo yani natiijada imtixaanaadku saas wey macana waa kaan soo marno wamaa zaadahum uma ziyaadinin ilaa iimaanan iimaan mooye wa tasliiman iyo nabadgelin arrinta ilaahay loo nabadgeliyo ama dhiibid talada ilaahay loo dhiibo lagu kalsoonaadoo loo hogaansamo macna min almuminiina rijaalun sadaquu maa cahadu llaha calayh faminhum man qadaa naxbahu waminhum man yantadir wamaa badaluu tabdiila min almuminiina muminiintii waxaa ka mid ah rijaalun rag baa ka mid ah raggaasoo sadaquu run sheegay maa shay ku run sheegay caahaduu ay kula ballameen allaha alle calayhi shayga korkiisa faminhum waxaa ka mid a man cid baa ka mid a qadaa gutay naxbahu wadkiisii gutay ballantiisii gutay wa minhum waxaa ka mida man cid baa ka mida yantadiru sugaya wamaa badaluu maynan badelin tabdiilan badelid mayna badelin maxay saa u yeelay alla muxuu saa u yeelo intaas maxay saa ugu dhacday imtixaankaasi muxuu dhacay liyejziya facala dalika saasuu alla yeelay liyejziya inuu abaal mariyo daraaddeed as allahu alle alsaadiqiina kuwa runta sheegaya bisidqihim runsheegidooda runtoodii inuu ilahay ku abaalmariyo subxana watacala wayucadiba iyo inuu cadaabo almunaafiqiina munaafiqiinta inuu cadaabo in shaaa hadduu doono aw amase yatuuba inuu toobad aqbalo calayhim korkooda hadduu doono ina allaha alle kaana wuxuu ahaday kafuuran midkii dhaafid badan raxiiman oo naxariistu alla haday subxana watacala muminiinta maalinkaasi rag baa wacdara muujiyey dagaalo ka horreeyeyna wacdara muujiyey wax cajaa'ib ah oo bini aadamka inay ka suurowdaba ay adag tahay ayaa dagaaladaa ka soo baxay nawaadirtii la yaabka lahayd ee ragga qaarkii muujiyeen ayuu allah subxaana wa tacaala aayaddan ku sajilaya aayaddu waxay kusoo degtay sida bukhaari iyo keyrkiiba ay warinayaan anas ibnu anas ibnu malikna uu nabiga ka warinaya sal lay slam adeerkii anas ibnu nadr ayay aayaddu kusoo degtay waana dagaalkii uxud dagaalkii uxud ha ahaato laakiin dagaalkan axzaabna rag aayaddan tilmaanteeda qaatay baa ku jira dagaalkii uxudna iyo dagaaladii ka horreeya kuwa ka dambeeyeyba rag badanoo tilmaamahan yeeshay baa laga helay anas ibnu nadir wuxuu ahaa nin saxaabiga aada u qiimo badan dagaalkii ugu horreeyey uu ka qayb galay ee nebiga kala qayb qaatay wuxuu ahaa dagaalkii uxud dagaalkii beder wuu ka maqnaa dagaalkii beder wuu ka maqnaa markaasuu wuxuu ballan kula galay ilaahayow haddaan ka maqnaaday dagaalkii ugu horreeyo nebi maxamed gaalo la galay midka dambe ee imaan doona hadduu ilaahay goobjoog iga dhigo oo igu simo bal waxaan sameeyo waa la ogaan doonaa buuri dagaalkii uxud baa dhacay waa kaan suuratu alicimraan kusoo marnay dagaalka in saxaabada ilaahay subxana wa tacaala asbaab jirtay daraaddeed lagu jabiyey oo dhib lagu soo gaadhsiiyey markii saxaabada inta yacni qaybtiisii dambe laga ilhelay wax laga laayay isku uruursanidoodii la kala firdhiyey soo carareen oo qaar madiine usoo carareen anas wuu dabamaray wuu dabamar raggiioo soo cararoo soo gadoomay buu dabamaray sacd ibnu mucaad oo soo carar ah yuu ka hortegay markaasuu yidhi sacd waxaad socota jannadii waxay iiga soo carfaysaa buu yidhi buurta uxud sokodeeda xaggeed jannada uga cararaysa sacad wuxuu leeyahay anas wuxuu sameeyey aniga waa isku kari waayey buui socodkiisi uu iska sii wato magaalo iska soo aaday anas waa daba maray keligii isagoo intuu gaaladii dhex galay buu dagaal ku qaaday waa nin keliya iyo ciidamo dhan wuu la dagaalamay intii tabartiisa ah meeshii baa lagu dilay waa loo tegey waxaa loo tegey meydkiisii oo siddeetan iyo dhowr nabar ay ku yaalaan siddeetan iyo dhowr nabar intii ku dhacayeen waa dagaalamayay ninkaas oo isugu jira waran iyo leeb iyo iyo seef dhowr iyo siddeetan nabar ilaa la garan waayeyba ilaa gabadh walaashiya ay garatay jirkiisii oo dhan baa doorsoomay ninkaasay marka usoo degtay aayaddu ma diidayso raggii ka qayb galay dagaalkii axzaab qaar ka mida inay sidaa ahaayeen dagaaladii ka dambeeyey rag ka qayb galayna sidan oo kaley ahaayeen sidaas daraaddeed baa nabigeenu wuxu yuri sal ly slam xadiid saxiixa talxatu miman qadaa naxbahu buu nabi sal lay slam talxa wuxuu ka mid yahay ragga aayaddan soo galay oo cahdigoodii iyo nadarkoodii gutay wadkoodiina ku yimid sidii ilaahay subxana watacala ballantay ula galeen aan ka bixin ayuu ka mid yahay buu nabi ui salawatu rabbi wasalaamu caleyh rabbi marka wuxuu leeyahay mu'miniinta waxaa ka mid munaafiqiintaasoo loonama soo sheegin ballantay ilaahay la galeen inay uga baxeen muminiintu saas maaha mu'miniinta waxaa ka mida rag raggaasoo run sheegay ballantay ilaahay la galeen ka run sheegay sidii ay u galeen u fuliyey waxaa ka mida raggaas qaar ballantoodii gutay oo naxbiga asalkiisa nadarka la yidhahda nadarkoodii bay guteen macnaha waxaa laga wadaa ballantay ilaahay la galeen bay guteenoo wadkii iyo geeridu waa waa la dilayoo waxaa lagu dilay ballantay ilaahay la galeen ragna waa sugayaan oo lama dilina laakiin toodii bay sugayaan oo weli sidii bay ku taagan jidkii bay ku taagan yihin wamaa badaluu tabdiilan mana ayna bedelin kamayna noqonin maynan cararin ma fulayoobin weli toodii bay sugayaanoo kuwii horena way ka qayb galeen kuwo dambay sugayaanoo ay cahdigoodii ku gutaan oo wadkii kula kulmaan saasuu rabbi ilahi subxana wa tacala sidii munaafiqiinta oo kale mayna noqon maxaa waxaanoo lagu dhacayaan waa su-aal xikmadda ku jirta maxay tahy xikmadda ku jirta waxa weeye labaa la kala saaraya alla wuxuu waxaan oo dhan u samaynayaa liyajziya allahu asaadiqiina bisidqihim kuwa runta sheegaya in runtooda lagu abaalmariyo runtay sheegeen afk yani qalbigay ka run sheegeen afkay ka run sheegeen adinkoodii iyo ficilkooday ku run sheegeen ballantay ilaahay la galeen bay ka run sheegeen waa dad daacad ah isma dabamarin dadkaa abaalkooda in la siiyo alla doonaya subxana wa tacala kuwa ka soo hadhay kuwe wey waa munaafiqiin munaafiqiintana alla subxaana wa tacaala hadduu doono inuu cadaabo hadduu doonana uu ka toobad aqbalo kuwa ilahay baa toobadda waafaji kuwana wuxuu doonayaa intay munaafiqnimada ku dhintaan inuu alla cadaabo subxana wa tacala allana subxana wa tacala midka dembiga dhaafoo naxariista ayuu ahaaday min almu'miniina mu'miniinta waxaa ka mida rijaalun rag baa ka mid raggaasoo sadaquu ku run sheegay maa shayga caahaduu ay caahaduu ay kula ballameen allaha alle calayhi korkiisa shaygii alle kula ballameen run bay ka sheegeen been kama ahayn markay gelayeenna beenmayna sheegeen markii dambena sidii ay u qaadeen bay u fuliyeen fa minhum waxaa ka mida man cid baa ka mida man mid baa ka mida qadaa gutay naxbahu cahdigiisii iyo ballantiisii naxbiga nadarka waa la yidhahdaa ballantii cahdigana waa la dhahaa geeridii ajashana waa la dhahaa intuba waa isku macno dhow saas macna wa minhum waxaa ka mida man cid baa ka mida yantadiru sugaya tiisii ma imaanin laakiin weli waa ku taagayo waa sugaya wamaa badaluu maynan bedelin ballantii ilaahay ay la galeen tabdiilan bedelid mayna bedelin siday munaafiqiintu sameeyeen oo iyagu ma samaynin sidaasoo kale ma yeelin oo mayna bedelin waxba bedelin liyajziya allah facala dalika saasoo alla yeelay liyajziya inuu abaal mariyo daraaddeed allahu alle alsaadiqiina kuwa runta sheegay runta kuwa sheegayo iimaankooda iyo qowlkooda iyo ficilkoodaba ku runsheegay bisidqihim runsheegidooda runta ay sheegeen ilahay inuu ku abaalmariyo subxana wa tacala oo maalinta qiyaamada abaal wanaagsan lagu siiyo wayucadiba iyo inuu cadaabo daraaddeed almunaafiqiina munaafiqiinta inuu cadaabo in shaaa hadduu doono waa hadday munaafiqnimada ku dhintaan aw amase yatuuba inuu ka towbad aqbalo calayhim korkooda waa hadday kasoo noqdaan ina allaha alla kaana wuxuu ahday hafuuran midkii dhaafid badan raxiiman oo naxariistu ahday marka waxaa layna leeyahay xaaladdu markay khatar gasho meeshaasa lagu kala baxa sideedaba diinta ilaahay weligeedba raggaasaa lagu soo aamini jiray raggaas min almu'miniina rijaalun kuwaasaa ilahay diinteeda subxana wa tacala diinta ilahay lagu aamini jiray dadweynaha iyo mujtamac oo dhan diinta ilahay laguma aamino sideedaba rag baa u taagnaa oo wax kastoy qaaliyo heli karaanba diinta ilahay ula taagnaa subxana wa tacala dadna bulshadaasay ka mid ahay kamanaasi laa ba'sa ninun bulshada ka tirsan oo iska yimaado masaajka oo iska tukado oo shantiisa tukado iska ganacsado oo yuu ka mid ahaa dadna saasay ahayd dadna ragga diinta u taagan ee garbahooda ku taagan tahay ee naf iyo xoolo iyo waxay heli karaan oo dhanba ula taagan ayay ahayd dadkaa wey dadkay diintu kusoo meel martay waxaa marka layna leeyahay halkaasaa la doonaya inaan ka shidaal qaadano meesha la doonaya ragga inaynu ku dayno la doonaya ragga ayaga wey macnaha waradda allahu aladiina kafaruu bigaydihim lam yanaaluu khayraa muxuu dagaalka ku dambeeyey marka isbahaysatadii magaalada madiina dul timi iyo ciidamadii tobanka kun ahaa warkoodii muxuu ku dambeeyey nebigiina god buu qoto xagga ka fadhiistay isagiiyo ciidankiis nimankiina buurta uxud agteeday soo degeen meeshaasaa la isfiirsanaya meeshaas iyagiina waa ku dhici waayeen godkiina lama mari karo koox yar baa isku dayday oo cagtaa la mariyay wax soo cararayo wax yani wax wey la dhameeyay noqdeen waa la gaaladiina waa gelilaaye waxay ku talagashan tahay marka gaaladu wakti dheer intay magaalada dul fadhiyaan in magaalada sahayda iyo cuntada iyo kaydku inuu ka dhammaado kadibna aysa soo dhiibaan ama gaajsaba meesha ku baabiiso waa talada ay wataan allah subxaanahu watacaala xisbigiisa iyo ciidankiisu gaajona u dhiman maayo wuuna u hilin bal meesha looga heliy marka waradda allahu alla wuu celiyey aladiina kuwii kafaruu kufriyey biqaydihim ciilkoodiibuu yuu la celiyey lam yanaaluu maysan gaadhin khayran wax khayra mayna gaadhin wakafa allahu allah kaafiyey almu'miniina mu'miniintii wuxuu ka kaafiyey alqitaala dagaalki wa kaana allahu allana wuxuu ahaday qawiyan midkii xoog badan oo taag leh casiizan oo qaaliba buu alla ahaday subxaanahu wa tacala yacni macnaha waxaa laga wadaa waa kan soo marnay ciidamadii oo degan markay dilku dhowaad ay meeshii degan yihiin ayuu ilaahay dabayle ku salliday subxana wa tacala dabayle aan magaalada lagaba aqoonin iyo waddanka ayaa soo fakaday dabaylihii qabowna waa wataan waana xoog badan yihin waxay teendho dhisteen oo dhan dabkii waa ka damiyeen teendhooyinkiiyo guryihii waa ka burburiyeen dherigii dabka saarnaa waa kala tuureen qabow bay wataanoo waa joogi kari waayeen in la kala cararo la bilaabo marka nin walba meeshuu ka yimid inuu cararo ilaahay subxaana wa tacaala hadduusan naxariista nebigiisa ugu naxariistay jiri lahaynna midba lagama arkeenba soo ma laakiin ilaahay baa wuxuu qadaray sida qur-aanka rabbi ku leeyahy subxaana wa tacala wamaa kaana allahu liyucadibahum wa anta fiihim joogiddaa uu nebiga maxamed dhex jooga bay ku fakadeen iyo ilaahay oo naxariistiisa ku rafciya cadaabkii ummadaha lagu tirtiri jiray wa ilaa xabadba lagama reeban waxoogaa laakiin ilaahay naxariista wuxuu ugu talagalay in inta la kala fiijiyo qolo walba meesheedii in lagu celiyo saas dabaylahaasa marka ilahay ku saliday subxana wa tacala dabaylihii marka lagu salidna way joogi kari waaye rasuulku sal alay waslam dabaylahaasi markay soo dhaceen oo habeenkii uu ogaaday inay gaaladani qixi rabaan saxaabadiisii ula hadlo wuxuu yidhi caawa yaa nimankii iisoo fiiriya waxa meesha ka socda oo jannada ila meel noqda bu nabi uri sal alay waslam yaa janno qaata oo caawa meeshii taga shib wax soo taagaa waay la waayo xaaladdu inay adag tahaad garan raggii jannada u tartami jiray oo macnaha waxa weeyaan yani yani aan haba yaraatee janno dhankeeda laga mari jirin oo maanta la leeyahy war janno yaa la siiyaayo nin kacalalay soo khatar ma laba goor markuu nabigu ku celiyay sal lay waslam mar saddexaadkiibuu xudayfe yidhi xudayfa soo istaag kacbu yidhi tago soo fiiri nimankii wax ka dhacay meeshii buu tegey ciidamadiiyo weli aan kaa kicin oo laakiin wixii la uruursanahayo oo abu sufyaankii uu leeyahay war in laynagu dhex jiraa laga yaabaayo bal nin walaba ninka kugu xiga fiiriyo waxaad tidhahdaa weliyaa kuma tahay bal ina hubiya waynu guuraynaa xudayfa ayar buu dhex galay markuu dhex galayna nin iyagii ka midu iska dhigay wuxuu leeyahay markii sheekadii bilaabatay kumaa tahay yaa ninkii ugu xigay anugu ku bilaabay war kumaa tahay maalinkaa wuxuu leeyahay intaan u jirsaday abu sufyaan haddii nebigu markuu isoo dirayay uusan dhihi lahayn wax dhiba ha geysanin abu sufyaan in yar baan u jirsado waan dili lahaa buuri laakiin nabigaa yiri buu yihi waxba ha samaynin warka uun iisoo qaado ii keen wixii ka dhici lahaa baa ka dhacay waa la kala qaxay qatafaanna meesheedii bay u qaxday quraysh oo haziimo jiidanaysana meesheedii bay ku noqotay waradda allahu warad allahu aladiina kafaruu biqaydihim ciilkooda iyagoo qabay ku noqdeen lam yanaaluu khayran waxay gaadheen ma jiro hadday rabeen inay magaalada madiine xoolaheeda haniimaystaan waa ku hungoobeen hadday rabeen inay nebi maxamed iyo asxaabtiisa gumaadaan waa ku hungoobeen hadday magac raadinayeen waa ku hungoobeen wax lid ah iyagoon wadanin oo jab ah oo jiidahaya jab iyo macnaha rafaad iyo ceeb jiidahaya baynuun qolo walba meeshooda ku noqdeen ilaahay baa dagaalkii kaga filaaday mu'miniintii nebi maxamed raacsanaa salawatu rabbi wasalaamu caleyh ufiirso ilaahay subxana wa tacala inay ciidamadiisa waa barbadan yihiin inay dagaalamaan xataa nebigiiyo saxaabadiisa ilahay baa kaga filaaday mayna dagaalamayn wala fiirso adig yacni waxa weye waa uun lays imtixaanayo waxoogaaba lays kululaynayay qasadka dhane meesha ka socdana in layskala maro un bay ahayd laakiin natiijadu inay sidaa noqonayso ilahay ba horey u qorsheeyey subxana wa tacala laakiin maxaa la rabay sidan hadda loo kala baxay in loo kala baxo oo qolo la yidhaahdo ina buyuutanaa cawratun inay ka kacdo qolona ay yidhahdaan macnaha waxa weeyaan yani iimaan inay siyaadsadaan oo ilaahay kiisa ku adkaystaan intaasay ujeedadu ah ujeedadii haddii la gaadhayna wka wixii waa dhammaadeen macnaha saas wey waradda allahu alla wuu celiyey aladiina kuwii kafaruu kufriyey biqaydihim ciilkoodii buu la celiyey iyagoo ciilkoodii qaba ayuu ayuu celiyey lam yanaaluu oon gaadhin khayran wax wanaaga ayagoon gaadhin lib ayagoon gaadhinoo wax haba yaraatee ay gaadheen ayna jirin bildhan bay meeshaasi kaga luntay oo rafaadeen wa kafa allaahu ilaahay baa kaafiyey almuminiina muminiinta wuxuu ka kaafiyey alqitaala dagaalka waa kii nabigu dhihi jiray sal lay waslam wahazama alaxzaaba waxdahu keligiibaa isbahaysatadii jabiyey dabayshu kusoo diray baad baabisa macna wa kaana allahu allana wuxuu ahaa qawiyan mid xoog badan casiizan oo haalib ah ilaahay baa dagaalkii kaga filaadaydaasi culimmadu waxay leeyihiin waxay tilmaamaysaa arrin dhacdo cajiib ahayd oo dagaalka axzaab wixii ka dambeeyey dagaalka miisaankiisi iyo kafadiisii way isrogtay wixii ka dambeeyey axzaab nebi maxamed xaggiisa ayaa weerarku ka socday gaalo dambe oo kusoo duusho magaalada madiina weerar ku timid ma jira khaasatan quraysh waa ka nebigu markii dagaalku dhammaaday yidhi al'aana naqzuuhum walaa yaqzuuna buu nabi uri sal lay waslam hadda laga bilaabay innagaa ku duulayna dib dambena inoogu soo duuli maayaan saas yahuud meesheedii baa lagu galay khaybar baa loogu tegey qurayshna makaa loogu tego weerar loogu tegey qatafaan iyo qabaaishii kalena qolo walba meeshoodii baa weerar loogu tegay reer dambe oo soo hawaystay magaalada madiine maalinkaasa ugu dambaysa saas marka dhacdo kale wareeg khatar ah oo taariikhda ku yimid bay ahayd wixii intaa ka dambeeyeyna gacanta hore rasuulka iyo ciidankiisa lahaa salawatu rabbi wasalaamu caleyh waanzla aladiina daaharuuhum min ahli lkitaabi min sayaasiihim waqadafa fii quluubihim alrucb fariiqan taqtuluun wata'siruuna fariiqa dagaalkii ayaa weli la wadaa waanzla allahu waanzala wuu dejiyey alle aladiina kuwii daaharuu u hiiliyey hum gaaladaa isbahaysatada u hiiliyey oo min ahli lkitaabi ahlulkitaabka ah wuu dejiyey kuwa xagee buu kasoo dejiyey min sayaasiihim dhufaysyadoodiibuu kasoo dejiyey iyagoo loq ama dhufaysyadoodii waqadafa wuu riday fii quluubihim quluubtooda dhexooda wuxuu ku rido ku ganay alrucba argagixi fariiqan koox taqtuluuna waad dishaan wa ta'siruuna waad qafaalanaysaan fariiqan kooxna waad qafaalanaysaan wa awratakum wuxuu idin dhexalsiiyey alle ardahum dhulkoodii iyo wa diyaarahum guryahoodii iyo wa amwaalahum xoolahoodii buu idin dhexalsiiyey iyo wa ardan dhul oo lam tata'uuhaa aydaan ku joogsanin weli aydaan cagta saarin wa kaana allahu allana wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shay kasta korkiisa qadiiran midkii awooda labadan aayadood waxay ka hadlayaan nimankii reer bani qurayda waa kaan soo sheegnay yahuuddii ugu dambaysay reer bani quraydaay ahaayeen qabiilkii reer bani qurayda markay ciidamadan gaashaanbuurtii magaalada soo duldegeen ninkii la odhan jiray xoyey ibnu akhtab ee yahuudiga ahaa baa wuxuu u tegey kacab ibnu asad nin dhihi jiro reer bani qurayda markaa ugaas u ahaa markaasu wuxuu ku yidhi war maanta jaaniskaad haysato weligii kusoo mari maayo wax alla wixii ciidamo iyo qabaa'il jiray oo dhan baan maanta soo ururiyey maxamedna maanta ugu dambayn doontaan gebagabayn doonaa arrinkiis dagaalkan qayb ka soo galbu markaasuu yidhi war habaar qaba balaayaad ii wadaaye waxani way kala tegi doonaan buuri aniyo maxamedna waan isku hadhi doonaa buuri ninkan ninaan iska celin kara may haylu goyni buuri haylu goyni balaayaad wadaaye kaci dhaq adiga wuu waday wuu waday wuu waday wuu waday wuu ogolaysiy ballantii nebiga inuu jabiyo xaaladdu mar ay meel halisa marayso ayaa nebiga waxaa soo gaadhay reer bani quraydana nebiga ballantii ka baxeen magaaladii bay dhanka kale ka degan yihin ayagii iyo dumarkii iyo magaaladii iyo gurihii wax u dhexeeya ma jiro dhabarjamin caadiyay si fudud u samayn karaan waa marka xaaladdu cuslaatayoo wasulziluu zilzaalan shadiidan xaaladdu markay gaadhay reer bani quraydana waa kuwa ilaa toddoba boqol sideed boqol oo gaashaan qaad ah oo hubkooda u idilyahay bay ku dagaalamayaan markaas ay nimankii axsaabta markay ahay dabaylaha intuu kiciy ay carareen nebigii waxaa isu soo hadhay reer bani qurayda waana siduu ka cabsanayay kacab ibnu asad dagaalka dhexdiisii intuu socday ayaa waxaa dhacday nebiguna ogaaday inay ballantii ka baxeen ergana uu u diray ergadiina ay soo diideen war ballantaa ka bixina buu ku yidhi way diideen ergadii bay soo diideen ballantii waa ka baxnay uhi maxamedow anagii adiga dagaal baynu ku jirnaa ku taragal wax aan kaa yeelanayna ma jiro nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xaaladdu halkaa markay marayso ilaahay faraj buu furaa markay ciidi gasheen nin baa soo islaamay nin yani waxa weye aada u qiimo badnaa baa soo islaamay markaasu wuxuu yidhi nebi allow miyaan islaamaa mise waan dagaalamaa markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sal lay wasalam islaam marka kadibna dagaalan waxaad samaysaa buu nebigu ku yidhi wax alla wixii aad gaaladaas isbahaysatay dhexdooda aad kala furfuri karto samee buu ku yidhi ninkiiba marka dowr wuxuu ciyaaray cajo badan wuxuu u yimid nimankii reer bani quraydo markaasuu ku yidhi reer bani quraydow may ogtiini inaan idiin ahay nin daacad ah oo kan idiin ahay oon hadda kahor saa idiin galay oo wax haabay dheheen kaama shakisanin warniyo war baan idiin wadaa oo mxuu warkaad ma wado nimankaas isa soo bahaystay qurayshiyo intay wadato waxay doonayaan inay guuraan oy cararaan idinkiiyo maxamedna idin kala tagaan sidaas daraaddeed waxaad samaysaan markay idin yimaadaan waxaad ku tidhaahdaan warnimayo annagu dagaal waxaan ku gelaynaa rag idinka idin ka mid ah oon rahan u haysanno oo maxamed markuu nagu soo jeedsado aan isaga dhiibno oon idhaahno kuwan hooyoo iska kaanadaayo heshiiska aan kusoo noqonno rag noocaasoo kale noo soo dhiiba saa un baanu idinku kalsoonaan karnaa laakiin inaad carartaan baan rabnaa warkiinana waana soo gaar warkiina waan haynaa anagii maxaad baartaa inaad noo kala tagtaan kuwii intii markuu ka dhaadhiciyay buu ka tegay markaasu wuxuu u tegay isbahaysatadii wuxuu ku yidhi war nimankii reer bani quraydo ahaa waa ka xumaadeen ballantay ka baxeen waa qoomamoodeen maxamed bay rabaan dib inay ula heshiiyaan waxayna ballan ku galeen inay maxamed iyagu ku heshiiyaan inay rag idinka qaadaan raggaana maxamed u gudbiyaan si heshiiskoodii ugu soo noqdo sidaas daraaddeed markaad u tagtaan rag bay idin weydiin doonaan iska jira ragga ha dhiibina ergadii ka socotay isbahaysatadu markay reer bani qirooda u tageen oo yidhaahdeen dagaal baynu berri qaadaynaa diyaar garooba waxay war waxaad ku hadlaysaan muxuu yidhi war nimanyahow carar baad u jeedaane hadday wax dhab idinka yihiin rag noo soo dhiiba si aan idinku kalsoonaan aan ilaha waa wuxuu ninkii odayga ha sheegahay baa layidhi oo kaa raggaasay doonayaan in maxamed heshiis labaad kula galaan bas wey halkaasi horta reer bani quraydo iyo axsaabtii ku kala go-een khibadaas axsaabtii markay carareen oo qaxeen reer bani qurayda iyagu waa deegaankoodii xaggay u qaxayaan meeshay way kusoo xadheen mar alla markay tageen oo nabigu sal alay wasalam goobtii uu fadhiyey intuu kasoo noqday magaaladii kusoo laabtay duhurkiina la joogo ayaa malakul jibriil oo ordaya nabiga u yimi sal alay waslam wuxuu yidhi maxamedow labiskii ma dhigtay buuri haa buu yidhi annagu haddaanu malaa'igtii nahay weli labiskii dagaalkaan ku taagannahay buuri heegan baan weli ku jirnaa buuri hadda waxaan ka soo istaagay buuri caydhintii nimankii cararay caydhintoodii iyo erigoodii baan kasoo laabtay buuri ilaahayna amar wuxuu kugu siinayaa saacadda la joogo inaad dhaqaajiso reer bani qurayda ku dhaqaaqdo buuri nabigu markiibuu si deg dega u labistay saxaabadiina amar wuxuu ku siiyey laa yusalliyanna axadun alcasra ila fii bani qurayda duhur baa la joogaa axad idinka idinka mid a casarka yuusan tukanin ilaa reer bani qurayda deegaankooda mooye halkaasaa inoo ballan ah dhexda markay kusii jireen bay salaadii qabatay saxaabada waa markay iskhilaafayaan oo qaarna leeyihiin war nebigu degdega unbuu ina lahay salaada ka taga ma lahayn salaadii bay tukadeen qolaba waxay yidheen war ma ahe hadalka nebigu wuxuu ku cad yahay casarka halkaa unbaa lagu tukan karaa salaadii bay ka tageen ilaa halkii laga gaadhay macana nebigu labadii kooxood midna ma eedaynin salawaatu rabbi wasalaamu caleyh maxaa yeelay hadalka nebigay qolana fahmeen midna naskay qaateen qolana yani waxa weye yani tafsiirkay qaateen marka sidaa markay wax u dhaceen nebigu meeshii buu tagay ciidamadiisiiyo isagiibaa reer bani qurayda dul fadhiistay muddo shan iyo labaatan habeen abuu nebigu dul fadhiyay salawatu rabbi wasalaamu caleyh ayaguna inay dagaalamaan oo soo baxaan waxay galeen dhufaysyadii bay galeen sayaasihimta miduu ilahay ka cabirayo dhufaysyo dheerdheer oo la dhisay oo biyahoodii iyo cuntadoodii dhex yaalaan oo waranka iyo yani waxa weeyaan baashan la yidhaahdo seefta iyo leebka iyo ayna waxba ka tiri karin halkaa ruuxii gala waxma yeeli karo ayagu laakiin korbay joogaanoo waxay kugu soo galaan waa kusoo gaadhayo meeshaasuu nabigu dul degay salawatu rabbi waslamu aleh sweerka laga qabtay mudda la dul degana shan iyo labaatan habeen markuu dul deganaaye bay waxay yidhahdeen aan wada hadalle nin hanaloo soo diro aan la gorgortano abu lubaaba ayuu nabigu u diray sal lay slam abu lubaaba saxaabiga la yidhahda abu lubaaba u tegey waxay yidhahdeen abu lubaabow maxaana lagu saban rabaa rag isyaqaana weyan raggan oo saaxiibahoo magaalada la wadagelaan jiray maxaana laga damacsan yahay abulubaaba inuu sirtii nebiga afkiisa ka sheego waa nac waa dhibsaday nimankanna inuu wax ka qariyona waxoogaa naftiisu waa siin weyday markaasuu intuu cuna meeshaa dhuunta intuu gacanta saa u mariyey buu saa ku yidhi macnaha waxa weeyaan gawrac unbaa idin yaallo wey gawrac unbaa idin yaallo wax taloo kaloo idintaa lama jirto waa fahmeen marka xaaladdu inay culusta markaasaa waxay sameeyeen nebiga waxay ka codsadeen taladooda in loo dhiibo ninkii la odhan jiray sacad ibnu mucaad sayid alaws aws iyo reer bani qurayda ayaa jaahiliyadii waxay lahaayeen bahwadaag waxay isleeyihin marka sacad wuu idiin turi doonaa oo de waan inaad saaxiib ahaydeen ood isku tirsanaan jirteen oo qaaraanka wada bixin jirteen waxoogaa marka beerlacaws nabigu wuxuu yihi sal ly slam sacad ala raadiyo sacad oo dhaawaca waa kan soo marnay oo lagu dhaawacay intii khandaqa la dul joogay dhaawacmay oo masaajidka nabiga dhex yaalay ayaa dhaawiciisiiyo dameer lagu wado ayaa la keenay markii lasoo istaajiyay buu nabigu wuxu uhi sal ly waslam quumuu ilaa sayidikum faanziluuh ugaaskiina isu taago oo dameerka ka soo dejiyay buu nabigu sal lay waslam sacad baa lasoo dejiyey nabigu wuxuu ku yidhi sacdow nimankii reer bani qureedow ku kaha taladoodii maanta aday gacantaada ku jirtaa xukun markaasuu yidhi rasuul ilaahay taladoodu ma anaa lay dhiiba haa oo xukunkan xukuma ma soconaya haa kuwan teendhada ku jira ma ku soconaya asxaabta nabigu la jeeda haabul kanna ma ku soconaya intuu xagga usii jeesaday oo nabiga ka sii jeesaday buu yihi kanna ma ku soconaya rasuulku ku wada haabul waxaan xukumayaa buuri markaasaa wuxuu yihi intuusan meesha imaanin baa ree qoladii ree aws odayaashoodii qaar ka mid a sacad u tago waxay dhahdeen sacadow waad og tahay maanta nimankii aynu saaxiibada ahayn oo aynu yani bahwadaagta ahayn maanta inagay taladana ku jirta u nax cabdullahi ibnu ubay ibnu saloolba reer bani qaynuqac waa kii u naxay ee nebiga ka codsaday in la qixiyo la daayoon la laynin maanta u tur dadkan waa dad aynu islahayn oo soo wada noolaan jirnay wax inaga dhexan jireen markaasaa wuxuu yidhi maanta sacad waxaa u soo gacan gashay inuusan ilaahay dartii ninna inuusan uga xarig xidhanin markaasaa laga wada samro la yidhi wallaahi maanta bas wey naxdin iyo meel naxda iyo turid iyo ta ilaahay unbaan maanta xukumi buuri reer bay soo ahaan jireen iyo reer bani qurayda soo nimanka meeshii la ogaa anagoo marayna ballanta looga baxay ma ma nimankaasaad adiga u nixleed u turi lahayd markaasuu yidhi rasuul allah waxaan xukumayaa haddii xukunkaygu soconayo in in alla inta gaashaanqaadee dagaalami kartana in dhegta dhiigga loo daro la laayo dumarkoodiiyo xoolahoodiiyo carruurtoodana in la addoonsado markaasuu nebigu wuxuu yihi sal lay slam ilaahay baan ku dhaartay xukumkaagu wuxuu waafaqay xukumkii ilaahay toddobada sabo korkooda uu ka xukumay halkaasaa marka saf la soo geliyay raggii dhagtaa laga saaray intay ahaayeenba toddoba boqol iyo sideed boqol waxay ahayenba meeshaa lagu laayay dumarkoodiiyo xoolahoodiina waa la qaniimaystay dabaalkaas waa waxay iyagu sameeyeen natiijo ka dhalatay soo saas ma oo iyagu hadday jaanis u heli lahaayeen nebi maxamed iyo saxaabadiisi may u turi lahayn soo sidaa iyo si ka daran in loo galo maynay ku talagelin saasay macna xukumka ilaahay baa gaadho saa u galay qoladaasay marka labada aayadood ka hadlayaanoo isla duulaankii qayb ka mida way macna wa anzala alla waa dejiyey alladiina kuwa daaharuu hiiliyey hum axsaabta kuwii u hiiliyo reer bani qurayda ahaa alla wuu dejiyey oo min ahli lkitaabi kitaabka dadkiisii ka mid oo yahuud ah wuxuu ka soo dejiyey min sayaasiihim yani dhufaysyadoodii ama yogoladoodii sayaasiida waa jamcu saysiyatin saysiya jamcsaysiyadana waxaa la yidhahdaa waa meel dhismo ah oo adag saan horeba oo dulmaamahay oo biyihii iyo cuntidiina gudaha ugu jiraan oo xiliyada dagaaladu ayaa kaadan ay ka galaan ayaa la yidhahdaa macnaha dhufaysyo kordhisa wey macnaha waqadafa alla wuu ganay oo wuu riday fii quluubihim quluubtooda dhexeeda wuxuu ku riday alrucba argagax buu ku riday argagixii nebiga loogu hiiliyey wanusirtu birucbi masiirata shahrin bil meel loo socdo iyo cadowgiisu markay isu jiraan nabiga sal lay wasalam cadowga qalbigiisa argagax iyo cabsi baa la gelin jiray saasuuna nabigu kaga adkaan jiray salawatu rabbi wasalamu aleh rucdigii isaga ahaa baa lagu rido malaaigtaa ku riday wey macnaha fariiqan koox taqtuluuna waad dilaysaan oo waa intii gaashaan qaadka ahayd oo dagaalami kartay wa ta'siruuna waad qafaalanaysaan fariiqan kooxna waad qafaalanaysaan oo waa caruurta iyo dumarka xoolihiina la qaaday wa awratakum alla wuxuu idin dhexal siiyey ardahum dhulkoodii ayuu idin dhexal siiyey iyo wa diyaarahum guryahoodii iyo wa amwaalahum xoolahoodiiba ilahay baa dhexal idin siiyey meeshaasaa haniimo fara badan iyo xoolo badan laga helay wa ardan dhulla ilaahay waa idin dhexal siiyey dhulkaasoo lam tata'uuha aydaan weli ku istaagin waa dhulkee waa dhul kale oo aan ahayn bani qurayda dhulkeeda dhulkeen laga wadaa culimada qaarkood waxay waa khaybar oo sanadkii toddobaad nabigu qabsaday salawatu rabbi waslamu caleyh qolana waxay leeyihin maya waa makka oo sanadkii sideedad nabigu furtay salawatu rabbi waslamu caleyh qolana waxay leeyihin ma ahe waa ruum iyo furs oo labadii dowladood ee waaweynaa oo xilligii abubakr sidiiq iyo cumar xilligii cumar khaasatan la qabsaday kuwaasaa laga wadaa bay leeyihin ibnu jariiri tabri caleyh raxmatullahi wuxuu leeyahay waxaa soo gelaya maalinkaa wixii ka dambeeyey ee la qabsaday ee dhul ahoo dhan khaybar baa gelaysa waxaa gelaysa matala waxa way maaragtay waxaa gelaya sidoo kaleeto makaa gelaysa waxaa gelaysa furus iyo ruum baa gelaya in alla intay dhulkay muslimiintu dib ka qabsadeen o dhan baa soo gelaya macnaha saas weyaan wa ardan dhulla ilaahay waa idin dhaxalsiiyey dhulkaasoo lam tata'uuha aydaan ku istaaginoo weli aydaan cagta dhigin laakiin aad dhigi doontaan wey wa kaana allahu allana wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shay kasta korkiisa qadiiran midkii awooduu ahaaday saas wey macnaha ballanka baxa weligeedba marka yuhuud baa lagu yaqaana waana dhaqane weligood leeyihiin ballani kama xidhanto ballani kama xidhanto hadday ballani ka xidhantana waa maray baahan yihiin mar alla markay jaanis ku helaanna ballantii waa kaaga baxayaan waa markaad ugu dhib badan tahay macnaha war dhibku ku haysto yaa ayuha nabiyu qul liazwaajika in kuntunna turidna alxayaata addunya waziinataha fatacalayna umatickunna wausarixkunna saraaxan jamiila aayaadkan soo socda waxaa lagu edbinayaa dumarkii nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh tacaaliim iyo aadaab fara badan ayaa waxaa la siinayaa xaasaskii nebiga iyo guryihiisii salawatu rabbi waslamu caleyh yaa ayuha nabiyu nebiyow qul waxaad tidhahdaa liazwaajika xaasaskaaga waxaad ku tidhahdaa in kuntunna haddaad tihiin turidna kuwa doonay alxayaata noloshii addunyaa ee liidatay noloshan adduunya haddaad doonaysaan iyo wasiinatahaa quruxdeeda fatacalayna kaalaya umatickunna waana idin mutcasiin wausarixkunna kadibna waan idin furi saraaxan furid jamiilan oo quruxsan kadibna si qurux badan baan idin sii dayn wain kuntunna haddaad tihiin turidna kuwa doonaya allaha alle iyo warasuulahu rasuulkiisa iyo wadaara daartii alaakhirata ee dambaysay haddaad doonaysaanna fa ina allaha alle acadda waa diyaariyey lilmuxsinaati kuwa samafala oo camalkooda hagaajiya oo minkunna idinka idinka mid a ajran ajri buu alla u diyaariyey cadiiman oo weyn labadan aayadoodna waxay kusoo degeen sida bukhaari iyo keyrkiiba ay warinayaan nebiga xaasaskiisiibaa u yimid xilligii inta waxoogaa meelo badan haniimooyin laga helay oo gaalada xoola laga furtay oo waxoogaa noloshii saxaabadii mujtamacu isyaro bedelay fiicnaaday ayaa dumarkiibaa u yimid nabiga sal alay slam waxay yidhahdeen rasuul allow hade waxaanu rabnaa in nafaqada nabiya biilkiina la siinayo bal dib loo fiiriyo oo wax naloo kordhiyo ila noloshii isbedeshay waatan oo maaratay bal annaga sida hanaloo dhaamay leeyi ayagoo nabiga la fadhiyo biilka kala hadlahay iyo nafaqada ayaa waxaa soo galay abubakr sidiiq iyo cumar arrintii bay ogaadeen nin walba gabadhiisiibuu kula booday kana caaishuu la dagaalamay kana wuxuu la dagaalamay xabsuu la dagaalamay aayaad kale marka soo degay nebiga amar lagu siinayo la leeyahay dumarkaagu hadday adduunya doon yihiin khiyaar geli ha laba isku heli maysaan baa laleeyahay nebi maxamed iyo adduunye quruxdeed isku heli maysaan laba mid doorta marka haddaad adduunyadiiyo dhaldhalaalkeediiyo quruxdeeda doonaysaan kaalaya waan idin furi waana idin mutacasiinoo waxoogaagii dumarka markii la furo la siin jirayna waan idin siin kadibna rag kale ciddii aad ka helaysaan waxaad doonaysaan baad raadsanaysaan haddiise ilaahay iyo rasuulkiisa aad doonaysaan iyo daar aakhirood xagga u socotaan nebiga u sabraa la leeyahay oo nolosha nebi maxamed ilaahay ugu talagalay ma aha nolol adduunye iyo dhaldhalaalkeediiyo raaxadeediiyo ma ahee noloshiisaas kula noolaadoo ku sabraa la leeyahay aayaad kale markay soo degeen nebigu dumarkiisiibuu mid mid ugu yeedho ula kulmay caaishuu ku hormariyey caaishuu yeedho wuxuu yihi caaishay maanta waxaan kuu soo jeedinayaa talo taladaana ha ku degdegin go-aankeeda aabbaha iyo hooyadaana kala soo tasho maxay tahay bay tii rasuul allah wuxuu yidhi aayaddan marka ku dul akri yaa ayuha nabiyu qul liazwaajika in kuntunna in kuntunna turidna alxayaata adunya waziinataha aayaadkan ku dul aqri markaasaa waxay tihi rasuul allow ma adiga iyo la joogidaada baan aabiyo hooyo kala tashan walla inaanan kala tashanaynin waxaan doortay bay tihi allah iyo rasuulkiisa iyo daarta aakaraan doortay bay tihi laakiin waxay ku dartay nebi allow laakiin doorashadayda iyo go-aankaygaas dumarka kale hawsheeg ka qari markaasuu nabigu wuxuu yihi sal ly wasalam ilaahay iima soo dirin mid wax adkeeyo anigoo ah hadday i weydiiyaan waan u sheegi buui caaisha ballantaa kaa qaadi maayo caaisha maxay samaysay haddii la yidhaahdo qarin maayo buu nabigu sal lay slam kuwii kaluu mid mid u weydiiyey dhammaantood halkaasay wada mareen ilaahay iyo rasuulkiisa iyo daarta aakharaan dooranay bay dheheen ooma nebi maxamed baa wax loo dhiga wax loo dhiga miyaa jir inay nebi maxamed sal lay wasalam xaasas u noqdaan maalinta aakharana ay jannada booskiisa tagaan oo xaasas ugu noqdaan iyo wax yaroo biil yaroo la kordhinayna wax laysdhaafsadaa caqli bay ku shaqaynayaane dad adduunya qaadatay ma ah waxoogaa inay biilka noo kordhi weydiiyaanna waa iska bini aadam haddii adduunyadii isbedeshay in ruuxu ku yidhaahdo war wixii hadda bal dib ha loo fiiriyo ma aha wax weyn kuma jiro laakiin ilaahay subxaana wa tacaala nolosha rasuulkiisa uugu talagalay baan saas ahayn nolol kalaa rasuulka loogu talagalay salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas way macna yaa ayuha nabiyu nebiyu qul waxaad dhadaa liaswaajika xaasaskaaga waxaad ku tidhaahdaa in kuntunna haddaad tihiin turidna kuwa doonaya alxayaata addunyaa nolosha adduunya haddaad doonaysaan waziinataha iyo quuxdeeda kuwa doonaya haddaad tihiin dhaldhalaalkeeda iyo guryaheeda iyo cuntadeeda iyo haddaad rabtaan fatacalayna kaalaya umatickunna waan idin mutacin waan idin mutacasiino waataan soo marnay oo dumarka markii la furo waxaa jira waxaan mihir ahayn oo la siiyo sabirsiin waxoogaa sabirsiina waana idin mutcasin wa usarixkunna waana idin foofinoo waana idin sii dayn saraaxan sii dayn jamiilan oo quruxsan si qurux badan oo in isxagxagasho iyo isdhibid iyo canaad iyo uusan ku jirin si yani qurux badan baan idin sii daynaya wain kuntunna haddaadsa tihiin turidna kuwa doonaya allaha alla iyo warasuulahu rasuulkiisa iyo wadaara alaakhirata iyo daarta aakhira haddaad doonaysaan fa ina allaha alle acadda waa diyaariyey lilmuxsinaati kuwa samafala oo minkunna idinka idin ka mid ah ajran ajir buu u diyaariyey cadiiman oo weyn ajirkaasi muxuu yahay waa abaalgudka janno wey iyo darajaad sare inay jannada ka helaan marka ama tan u xisho ama tan u xisho biilka kordhi maalinkaasaa warkeeda ugu dambaysay ya nisa nabiyi man yati minkuna bifaaxishati mubayinati yudacaf laha alcadaabu dicfayn wakana dalika cala allahi yasiira dumarkii baa weli laga sii hadlaya nabiga sal lay waslam ya nisaa nabiyi nebiga dumarkiisiiw man yati ciddii la timaada oo minkuna idinka idinka mid a bifaaxishatin xaaladii foosha xumay bifaaxishatin xaalad fool xun mubayinatin oo iska cad yudaacaf waa la labalaabi lahaa iyada alcadaabu cadaabkii baa loo labalaabi dicfayni labalaab laba goor laabideed ayaa cadaabka loo labalaabi wa kaana wuxuuna ahaday dalika arrinkaasi cala allahi alla korkiisa yasiiran mid fudud waman yaqnut ciddii ateecda oo minkum idin minkunna idinka idinka mida lilahi alla ateecda wa rasuulihi rasuulkiisa wa tacmal samaysa saalixan camal wanaagsan nu'tihaa waanu siinaynaa ajarhaa ajarkeeda maratayni laba goor baanu siinaynaa wa actadnaa waan diyaarinay lahaa iyada risqan masruuf kariiban oo wanaagsan baan u diyaarinay barberi subxana watacaala dumarkii nebigow ciddii la timaada mid fool xun oo iska cad oo idinka idinka mid ah mid idinka mid ah hadday la timaado dembi fool xun oo iska cad waxaa loo labanlaabayaa cadaabka labanlaabyaal dicfaynida waxa weeye laba goor baa cadaabkii loo laalaabayaa oo sababtu maxay tahay maxaa laga wadaa horta faaxishada faaxishada sida uu leeyahay cabdullahi bn cabbaas waxa weeye annushuuz wa suu lkhuluq naashiznimo iyo akhlaaq xumo ma aha in laga wado man ya'ti minkuna bifaaxishatin zino lagama wado maxaa yeelay dumarka nebigu ma zinaysanayaan macaada allah dumarkii ambiyadii hore iyo dumarkii nebigaba rususha iyo ambiyada sidoodaba dumarkoodu xataa hadday gaalo yihiin ilahay zinada waa ka ilaaliya gurigan ambiyada guryaha ambiyada ilahay waa ilaaliya subxana wa tacaala xataa haweenaydii nebiyullaahi luut ee gaasha ahayd ee markii dambena lala halaagay culimmadu waxay leeyihiin marnaba ma dhicin inay khiyaano zawjiya ku kacdo inay gogosha ku khiyaanto gogoldhaaf samayso oo ma dhicin maxaa yeelay allah waa ka qiiroodaa in rasuulkiisi uu soo dirsaday gurigiisu wasaqoobo ama gogoshiis gogoshiisu wasaqowda ilahay waa ka qiiroodaa subxana wa tacala ma dhici karto marka marka ma aha taas ee waxaa laga wadaa dhaqan xumo dhaqan xumo iyo akhlaaq xumo iyo af xumo iyo haddaad nebiga kula dhaqantaan oo taa la timaadaan cadaabkaa laydin labanlaabi sidaasi waa mid waxaa kaloo suuroobi karaysa faaxishada in zino loo daayo oo haddii zino loo daayana waxay noqonaysaa shardi wey man ya'ti minkuna bifaaxishatin midiinii la timaadaan layidhi waa shardi shardiguna waxaa shardi laga dhigi karaa wax mustaxiiloo xataa aan dhici karin sooma walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashrakta shirkigu miyuu nebi maxamed ka dhici karaa maya shardi baa laga dhigay tanna waa tii oo kale zinadu kama dhici karta dumarka nebiga laakiin waa shardi shardigu waxaan dhici karin ba xataa shardi laga dhigi karaa waa kaan soo marnay law kaana fiihimaa aalihatun ila allah miyay dhici kartaa inay ilaahyaal oon alla ahayn ay jiraan ma dhici kartaa ma dhici karto shardi shardi haddii lagu xidhay waxaan dhici karin baa shardi laga dhiga marka faaxishada haddii zina loo daayana waxaa la leeyahay waa shardi shardigunasuna shardiguna sidiisaba shayga haddii shardi laga dhigaayo inuu dhacayo ma aha saas wey maanaa shay aan dhici karayninba waa shareecadu shardiga shardiga lagu xidha macnaha cadaabkaa loo labanlaabi oo maxaa loogu labanlaabayaa cadaab waxaa loogu labanlaabayaa adiga haddaa ilaahay ku karaameeyo oo ku sharfo oo magac kuu yeelo oo bulshada aada boosishin iyo meel fiican kaga jirto dembigaagu waa labanlaabmaya haddaad tahay sheekhii bulshadu fiirsanaysay dembigaad adigu gasho iyo aaxaadunnaasi ruux ka mida dembi uu gala isku mid maaha haddaad tahay ninkii madaxda ay bulshadu fiirsanaysay dembigu waa labanlaabmaya haddaad tahay guryihii qiimaha lahaa iyo dadkii macnaha bulshadu ay eeganaysay dembigii waa labanlaabmaya dembigu wuu labanlaamayaa ajirkuna wuu labanlaamaya saas way maanaa leanna yani waxa weeyaan dhibka uu dembigaagu la imaanayo waa ka wenya ruux caadiya dembi u la yimid dumarkii nebiga haddaad tihiin dembiga aad gasheeni ceebtiisa kuma ekaanayo idinka keliya laakiin xaggee buu gaadhaya wuxuu gaadhayaa rasuulkii buu gaadhaya sharaftii rasuulka meelka ka dhacay rasuulkii hadduu gaadhana xaggee buu gaadhaya risaaladii iyo nebigu gudbinayay bay gaadhaysa magaciisii baa wax noqonaya bulshadii wax ka qaadan mayso ceeb baa ummadoo dhan soo wada gaadhaysa mar hadduu dembigu saamayntaa yeelanayo waa yani dembigu yeelanayo waa in waxa ka dhalanayana la labanlaabo cadaabka loo labanlaabo sidoo kaleeto maadaama cadaabku labanlaamayo dhanka kalena hadday wanaag la yimaadaan wanaaggii waa in la labanlaabo leanna ma dhici karto in la yidhahda haddaad dembi gashana waa la labanlaabi haddaad wanaag la timaadana wanaaggii dadka unbaad la mid tahay ilaahay fadligiisa saa laguma baranin fadliga waxaa lagu yaqaanaa wanaagga inuu ilaahay labanlaabo dembigana hal mar qoro sooma dembigii haddii layidhi laba goor baa laydiin qoraya ama waa laydiin labanlaabaya xasanadoodiina waa in intaasoo goor la labanlaabo oo ta dadkoo kale ayna noqonin manaa ka gedisnaato saas way maanaa yaa nisaaa annabiyi nebiga dumarkiisiiow man yati man ciddii ya'ti la yimaada oo minkunna idinka idinka mid a bifaaxishatin mid foolxun mubayinatin oo iska cad mubayinatin oo cad yudaacafu waa la labanlaabi lahaa iyada alcadaabu cadaabkii baa loo labanlaabi dicfayni labanlaabid dicfayni laba goor laabideeda wey manaa labanlaab fara badan wey macnaa wa kaana wuxuuna ahaday dalika arrinkaasi yasiiran mid fudud cala allahi alla korkiisa cadaab labanlaaban inuu alla cadaabana waa arrin fudud way ku fududa ilahi kuma adka subxana wa tacala waman ciddii yaqnut ateeca oo minkunna idinka idinka mida lilahi ilahi ateeca wa rasuulihi iyo rasuulkiisa oo watacmal samaysa saalixan camal wanaagsan nu'tiha waanu siinaynaa ajirhaa ajirkeedii baanu siinaynaa maratayni laba goor baanu siinaynaa bedelka dadka kale hal mar la siinayo laba goor baa iyada la siinaya adiga haddii markaad camal la timaado dumarka kale caadiga ama dadka caadiga toban goor lagu labanlaabayo iyaga labaatan goor baa loo labanlaabay meesha toddoba boqol adiga lagu labanlaabayo iyaga kun iyo afar boqol baa loo labanlaabaya macnaha saas wey wixii iyaga waa labanlaaban yahay ajirkooda wa actadnaa waan diyaarinay lahaa iyada waxaan u diyaarinay risqan risqi baan u diyaarinay kariiman oo wanaagsan waa risqiga jannada oo dee nebiga dumarkiisu isagay la meel yihiin ilan isagaa qabe sooma nin iyo xaaskiisa ma la kala fogeyn karaa maya inay xaasaskiisi yihiinna alla subxana wa ta qorin rasuulku sal ly waslam waa noo sheegayo xaasaskiisii inay noqonayaanba waa waxa laynoo yidhi ha guursanina oo xadiis saxiixa nabigeena waxaa kaga sugan haweentu maalinta aakharo waxaa iskale ninkii u dambeeyey kolba ninkii ay isugu dambeeyeen unbay aakharo wada joogayaan buu nabigu yii salawatu rabbi waslamu caleyh marka nebi maxamed xaasaskiisa inaan looga dambaynin xikmadaasaa ku jirta waxaa la doonayaa inay aakharo xaasaskiisa noqdaan oo mansilada nabiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh in la geeyo macnaha yaa nisaaa annabiyi lastunna ka axadin min annisa yaa nisaaa annabiy nabiga xaasaskiisiiow lastunna ma tihidin ka axadin axad oo kale oo min annisaai dumarka ka mid a in ittaqaytunna haddii aada baqdaan ood isjirtaan falaa takhdacna ha raaricinina oo ha jilcinina bilqawli odhaahda ha jilcinina hadalka ha jilcinina oo fayatmaca uu damco alladii milka midka fii qalbii qalbigiisa dhexdiisa maradun uu cudur ku yahay waqulna dhaha qawlan hadal macruufan oo wanaagiisa la yaqaano dumarkii nebigaa weli edbintoodii la wadaa dumarkii nebigow dumarka kale lamid ma tihdin haysu qaadanina inaad dumarka kale ummadda islaamka aada la mid tihiin lastunna ka axadin min annisaa mid idinka idinka mid ah dumarkaa kale la meel ma ah hadday dembi gashona la meel ma ah haddii ay macnaha waxa weeye khayr la timaadana la mid ma ah khayr hadday la timaadana dumarkii kale waa ka koraysaan haddii xumaan aad la timaado mid ay la timaadana dumarkii kale waa ka hoos maraysaan dembigaa la lamalaami macnaha saas weyaan min annisaai in ittaqaytuna haddaad baqdaan ood ilaahay cadaabkiisa iska jirtaan dumarka kale lamid ma tihdin waa ka fiicantiin wey macnaha falaa takhdacna bilqowl hadalka marka ha jilcinina takhdacna macnaha waxaa laga wadaa hadalka ha raaricinina oo ragga ajaanibta ah eed isguursan kartaan markii aada la joogtaan ood wada hadlaysaan hadal dabacsan oo jilicsan ha ku dhihina oo hunguri geliya fa yatmaca aladii fii qalbihi maradun oo markaa midka qalbiga ka jiran uu damacgalo ilan haweeney hadalka jajabinaysaoo yani waxa weye si jajaban u hadlaysaoo dabacsan nin hunguri hayo damaaci baa ka geli sooma midka qalbiga ka jiran muxuu yahy jiradan waa jirada loo yaqaano maradu shahwa shahwada yani maradka labaa maradu shubha iyo maradu shahwa maradu shahwa waa jacaylka waxyaalaha naftu doonaysa sida dumarka adduunyada xoolaha yani jacaylka halkaa ku wajahan iyo doonidaasa waxaa la yidhaahdaa cudurka shahwada doonida nafta marka ruuxa qalbiga uu kaga jiro dumarka jacaylkooda iyo doonidoodu ka noocaasoo kale haddaad hadalkii u dabcisaan ood u jilcisaan damaaci baa gelay oo wuxuu isleey wallahi meesha waaba lagaa soo dhaweynaya wallahi meesha malaha waaba laga rabaa buu isleey marka hadalkaa dabcinina ley leanna hadalkoo la dabciyo wuxuu iridda u furi karaa xumaan ama kaas qalbiga ka jiran inay xumaani qalbigiisa ku dhacdo oo hunguri galo saas daraaddeed arrintaasi waa min baabi sadi daraaci ka hortag wey ka hortag saasn manaa ayb marka hadalka ha dabcinina haba u taalla aadaabtani dumarkii nebiga haba loo jeediye laakiin ummadda islaamka dumarkooda iyo dumarka mu'minaadkaana aadaabtan waa soo gelayaan waana meesha marka alla doonayo inuu ummadda wax u jideeyo marar fara badan baa nebiga lagu halqabsadaa sooma yaa ayuha nabiyu baa la dhahaa sooma marka dumarka mu'minaadka wax loo jidaynayana yaa lagu halqabsan dumarkii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh laakiin axkaamtan iyo aadaabtani waxay u taallaa dumarka muslimaadka o dhan haweenta ilaahay taqaanaaye waa inaysan hadal dabdabacsan ayna ragga ajnabiga kula hadlin haddii macnaha waxa weeyaan ninkiiyo iskaba jiranoo ku guri hayo haddana yani waxa weye abowe abowed aad ku hayso abowedaasi wax badan bay kharibaysa macnaha saa marka la leeyahay caaya lagama wado dadka lama dhihin meesha waxaa laga fahmi karaa hadalka ha jilcinina marka la yidhi waxaa laga fahmi karaa inay u qaataanba hadal adag oo qalqalifsan ku dhaca waxaa markaa laga dambaysiyey waqulna qawlan macruufan hadal wanaagiisa la yaqaano oo xaggana jirin xaggana jirin kula hadla ragga ajaanibta hana caayina hana aflagaadaynina waxna ha u dhimina laakiin hadal soo jiidanahayo wax ka dareemi karo ha kula hadlin saasaa macnaha la leeyay yaa nisaaa annabiyi nebiga dumarkiisiiyow lastunna ma ihdin ka axadin axad oo kaleeto oo min annisaai dumarka ka mid axad ruux dumarka kale ka mid oo kale ma tihdin in ittaqaytunna haddii aada baqdaan ood ilaahay ka baqdaan ood isjirtaan ood cadaabkiisa iska jirtaan waad ka fiican tihiin wey ee falaa takhdacna ha jilcininoo ha raaricinina bilqawli odhaahda odhaahda ha raaricinina oo ha jilcininoo ha dabcinina aada ragga kula hadlaysaan oo fa yatmaca markaa uu damco alladii midka fii qalbii qalbigiisa dhexdiisa maradun uu cudurku yahay kaasi uu damco hunguri galo oo uu hunguri ka galo meesha ayadoo dumarkii nebiga ay yihiin oo laga yaababa hadda ruux muslima inuusan dumarka nebiga hunguri ka galaynin haddana meeshii waxaa ku jirta ninku hadduu nin nin yahay shahwadii waa ku abuuran tahay qalbigiisana wax waa geli karaa hadal jirjilicsana iyo waxyaala soo jiita hadduu arko wax waa ku dhalan karaan sooma intaasaa laga taxadaraya waqulna dhaha buu rabbi yidhi subxana wa tacaala qawlan odhaa macruufan oo wanaageeda la yaqaano oon xaggana jirin xaggana jirin oo dhexdhexaad ah ragga kula hadla buu rabbi yidhi subxana wa tacaala hada wabillahi tawfiiq wa sala allahuma wasalama cala nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbi